ahlan wasahlan marxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu tacala barakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan kusoo dhawaada xubinta wargeysyada oo alaba si toosa halkan aad kala socotaan kana dhegeysataan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saacada taarikhda saaka waxay ku beegantahay sagaalka bisha tobnaad ee oktoobar sanada labada kun saddex iyo labaatanka maalin isniin ah dhegeystayaal bal wargeysada maxay qoreen dhegeysta waana wargeysada kale ah daily nation iyo sidoo kale wargeyska the standard qaybaha dambe dhegeystayaashan fursadda u siyaasay kusoo kaakiceen kuwa baristay maqalka idaacadda iyo waxyaalaha markaasi dhegeystayaasha isla dhexmarayaan oo ugu weyn dhegahooda dhegeystayaal iyo maankooda maskaxdooda markaasi ka guuxaysa dhegeysta waa qeybaha dambe waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal waxyar balaan soo qabto qodobada markaasi ugu weyn wargeysada ay qorayaan saaka halkan waxaa markaasi leeyahay kee markaasi gebi dhacaya kee gebi dhacaya dhegeystayaal waa sida wargeeska saaka qeybtiisa markaasi ciwaanka foga hore uu kaga dabcan uu kaga dhigay wargeeska daily nation ruto iyo sidoo kale ku-xogeenkii sare gaadayga shagwa ayaa markaasi kiiba hadalkiisa markaasi ku taagan dhegeysta kahormee soo bixin hadalladan waxaa kaga horeeyay madaxweyne ku-xogeenka regaadayga shagwa bal markan aan fiirino hadalkan markay imaadeen ama ay soo baxeen dhegeystayaal madaxweynaha dalka william ruto waxauu markaasi sheegay in cid waliba hadda dowladda ay markaasi qayb ka tahay oo sidoo kale aan loo kala qaadi doonin sidoo kale loo kala xilan doonin cidda markaasi cid waliba taageersan ama cid waliba cidda markaasi taabacsantahay mise taageersan tahay waxauna u sheegay in hadallada markaasi hore soo yeeray inay markaasi aysan sax ahayn ama qalad ay yihiin macnaha oo la jeedo ama hadallada markaasi oo la jeedo inay ciddii markaasi dowladda la soo halgantay mise sidoo kale waxay isla soo qabsadeen inay marka hore la qancin doono sidoo kalena wax la siin doono shaqooyinka iyo weliba kuwooda ugu waweyn hadalkaasi waxaa yiri madaxweyne ku-xigeenka rigaadayga shagwa isla madaxweyne ku-xigeenka rigaadayga shagwa ayaa weli mowqifkiisa halkiisa taagan wuxuu leeyahay kuwa inagu soo biirana hadda gelinkan dambe wuxuu macnaha ula jeedaa waa xadda waqtigan waqti hadalkan inagu soo biirayaan oo doonayaan inay markaasi kusoo biraan xisbiga kenya kwanza soo dhowaada laakiin ogaada kuwa ayaa markaasi iniiga horeeyey oo markaasi daacad usoo ahaa xisbiga dhegeystayaal ee kenya kwanza oo sidoo kale nala soo halgamay doorashana nala soo galay kuwaasi marka hore wuxooda xaqoodan baa la siinayaa oo markaasi cid kale oo gadaal ka imaata lama siinayo hadalkan ayaa isburinaya dhegeystayaal iyadoo weli madaxweyne ku-xigeenka rigaadayga shagwa oo sidoo kale asagana dhaliil u jeeday warbaahinta kuna sheegay inay markaasi fowdo ee doonayaan inay dhex kala dhex dhigaan madaxweynaha iyo sidoo kale asaga rigaadayga shagwa waxauu tilmaamay in boqolkiiba siddeetan iyo laba uu kaga soo hoyey guulaha markaasi wadanka dhegeystayaal ee madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba bartamaha dalka saddex iyo toban boqolkiiba dhiman waxa uu sheegay in hadda uu raadin doono uu markaasu ka mid yahay madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta waqtigan maxay tahay waxyaalaha markaasi laga raadinaya madaxweynewaa madaxweynihii hore uhuru kenyatta iyo sababta markaasi keentay waa arrimo siyaasadeed dhegeystayaal barnaamijkan saaka ku gorfeyn doonaa waa xaalada markaasi hadda arrin kale markaasi soo dabcan ka soo saari doonto xukuumadda wadanku xukuumadd hadda markaas uu hogaaminayo william ruto hadalladan maxay hadda markaasi isku keenayaan mise maxay tahay sababta markaasi hadda uu iska dhex arkayo inuu markaasi meel cilo taagan yahay mise in loo baahan yahay in hogaamiyaasha bartamaha dalka uu dhammaan wada mideeyo madaxweyne ku-xigeenka dalka oo dabcan regaadayga shagwa ruto ayaa asaga markaasi hadalladiisa soo jeedin dabcan waa soo jeedi waa soo jeedintiisa iyo soo jeedashadiisa soo jeedintiisa iyo soo jeedashadiisa ayaa hadda markaasi waxay aaday ama la aaday dhegeystayaal in markaasi hadallada qaar oo markaasi hore uga soo baxay mise uga soo fulay madaxweyne ku-xigeenka uu markaasi meel iskaga dhigo sidoo kale dadka shacabka uu sheego in hadalladaasi aysan sax ahayn sidoo kale horumarinta waa mashruucyada iyo weliba isla xisaabtanka ee markaas cid waliba ee markaasi qeyb ay ka qaadan karto sidoo kale xubin ay ka leeyihiin cid waliba hadalkaasina wuxuu ka sheegay dhanka nyanza waxaa sidoo kale halkan wargeyska saaka uu qorayaa dhegeystayaal in dabcan waxay markaas sideetan iyo afar dhibic shan bilyan oo lacagta dalka waa wad waxaa dabcan markaasi horaan loo dabcan lacagtan loo doonaya in wax markaas loogu qabto leefiga dabcan dhanka wadooyinka dhisitaankeeda dhegeystayaal labada kun labada kun labaatanka labada kun koob iyo labaatanka sanad maaliyaedkii dhegeystayaal hadalkan ay markaasi jeeysay gabadha markaasi golaha goborayaasha dalka u weyn aanway guuru hadda dagaalka wuxuu markaas u socdaa dhegeystayaal sida ay ku tilmaamtay golaha gobanarada dalka iyo sidoo kale wuxuu u dhexeeyaa dowladda dhexe sida ay markaas hadalka ku tiray iyadoo hadda ay markaasi sheegtay in hadda loogu cagajuglaynayo maxkamad iyo sidoo kale in markaasi waa in ay maxkamadda lagu cagajuglaynayo sida ay tilmaamaysa gabadhaasi balse ay sheegtay in weli dowladda xel markaasi ka saaran tahay sidii markaas wax looga qaban lahaa laguna dhisi lahaa tooyooyin waa wadooyin taya leh oo markaasi wax qabadka iyo isbedelka bidhicda markaasi magaalooyinka wax kaga qaban karta kaga bedeli karta dhegeystayaal waxayna markaasi sheegtay in hadda r waa r m l f dabcan waxaa loo yaqaano oo kountiyada dalka ama gobolada dhegeystayaal dalka in markaas lagu dari doono boqolkiiba labaatan sana maaliyadeedka labada kun afar labaatanka shan iyo labaatanka sana maaliyadeedka sida ay markaas ku sheegeen taasoo hadda dagaal xoogan ay gabanarayaasha dalka ay kula jiraan xukuumadda dalka dhegeystayaal iyo sidoo kale wasaaradda maaliyadda waxayna hadda tilmaamaysaa ama ay tilmaamaysaa in marka hore laga maridheliyo sidoo kale lasoo saaro in dowladda markaas ay kaso dabcan ay ka go-do sidoo kalena ay ku saarto wadooyin taya leh ay markaasi horaan heshiisyadii ay markaasi qayb kaga ahayd sida horaa mowqifka dabcan uu ahaa ay ku wada gaareen sida wargeyska bogiisa tobnaad wargeyska daily nation uu saaka qorayo faahfaahintiisa macluumaadkiisa wargeyska wuxuu sidoo kale halkan saaka faahfaahin uu markaasi ku qoraya boqolaal ayaa markaasi kumanaan waa boqolaal ayaa markaasi ku dhintay sidoo kale kumanaan kalena way ku dhaawacmeen dagaalada markaasi u dhexeeya dabcan falastiiniyiinta iyo sidoo kale israa'iil halkan wargeyska wuxuu saaka qorayaa iyadoo dunida iyo caalamka waa caalamka hadda markaasi baaq markaasi jeedinayaan sidii markaasi arrintan loo damin lahaa sidoo kalena ay u kala joojin lahaayeen inkastoo laakiin falastiiniyiinta ama xamaas ay sheegeen in arrintan ama dagaalkan uu sii socon doono iyadoo weli weerarada ay socdaan sidoo kalena iyadoo israa'iilna ay markaasi duqeen iyo dhibaato xoogan ee falastiiniyiinta dhulkeeda ay markaasi kaga hays weliba marinka khaza dhegeystayaal sida wargeyska saaka uu qorayo arrintan waxau markaasi hadda walaac muuj xoogan dabcan ka muujinaysa kadib markii ra-iisul wasaaraha wadankaas dabcan israa'iil benjamin netanyahu uu markaasi digniin u diray kuna sheegay in meel walba ay markaasi weeraro ku qaadi doonaan ayna sidoo kale ka qoomameyn doonaan falastiiniyiinta inkastoo laakiin falastiiniyiinta ayagana iyo xamaas ay markaasi sheegayaan in hadda weerar sidoo kale dabcan ay sheegeen in dhulkooda ay difaacan doonaan sidoo kalena ay markaas waa dhulkooda ay difaacan doonaan sidoo kale ay sheegeen in ay wax waliba ay ku qaadato mise wakhti ay ku qaadatoba inay markaasi kaga saari doonaan yahuudda ee gobolka ay isku haystaan ee marinka gaza dhegeystayaal inkastoo laakiin ilaa hadda markaasi gobol dabcan wadamada ay weliba qaramada midoobay arrintan ay markaasi ku sheegayso in hadda la doonayo in xabad joojin iyo sidoo kale markaasi ay labadaba dhinac ay joojiyaan si iyadoo dadka lagu turayo laguna naxayo dhibaato xoogan iyadoo boqolaal qof iyo weliba kumanaan qof ay markaasi labada dhinac ay ka kala qaaxayaan dhegeystayaal israa'iil qaxayo dabcan dadka shacabkooda ay ka qaaxayaan halka falastiiniyiinta ayagana dhinacooda ay ka qaaxayaan dhegeystayaal waana markii ugu horreysay weerar noocyadan iyo tactic iyo weliba farsamo weli aan looga baran falastiiniyiinta ay la soo baxeen kuna qaadeen iyadoo fajac ay ku noqotay wadanka israa'iil dhegeystayaal sidoo kale laga qabtay maxaabiis israa'iil ah oo ciidamadooda waa dabcan ciidamada israa'iil qaarkooda gacanta lagu dhigay weliba saraakiil markaasi qeybta marinka gaza dabcan halkaasi joogeen sida markaasi xamaas iyo weliba israa'iil ay ku sheegtay iyadoo dabcan boqolaalna markaasi la dilay sida ay warbixinta ay ku sheegayso ku daabacayso wargeyska boggiisa waa wargeyska boggiisa sideed iyo tobanaad ee wargeyska daily nation dhegeystayaal idaacadda star f m cunto gobolka waqooyibar ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal haddaba ruto maxay danta uu ka leeyahay gobolka nyanza muxuu markaasi qorshaha iyo weliba noqnoqoshadiisa ay kaga dhigan tahay wargeyska ayaa saaka faahfaahin kaga bixinaya ruto wuxuu markaasi raadinayaa dabcan taageerayaashiisa oo dabcan wuxuu raadinayaa sidii uu ku ciribtiri lahaa taageerada xogan uu ku yeeshay nyanza waa halka uu asagu ka soo jeeday waa halka asagu kusoo dhashay waa halka asagu kusoo barbaar kuna soo waxbartay dhegeystayaal gobolka nyanza taageero xooganna uu ka haysta raila odinga laakiin hadda waxaa leeyahay hoggiisa ayaa bi ugu golay raila odinga waxaana markaasi hadda xukuumadda ruto ay amarnafsadiisa ay ka go-an tahay sidii uu halkaas ugu noqnoqon lahaa sidoo kalena halkaasina uu taageeraasha uu ka leeyahay badinkooda ama boqolkiiba konton oo uga soo goosto inta la gaarin sanada labada kun toddobiyo labaatanka ama doorashada guud ee wadanka soo socoto waxaa la isweydiinaya inkastoo laakiin raila odinga nafsadiisa uu asaga arrintan ku sheegay inay dandaansi tahay sidoo kalena uu markaasi gabay howlihii markaas loo egmaday iyo howlihii markaasi laga doonaya in wadanka waxuu kaga qabto ayuu ku tilmaamay in weli uu ku mashquulsan yahay howlo markaasi siyaasadeed iyo howlo markaasi aan dadka shacabka waxdani iyo waxtari aansan u lahayn dhegeysta sida wargeyska bogiisa uu ku qorayo inkastoo hadda uu ku sheegay raila odinga kuwa aa raali lahada waa sida markaas khubrooyinka ay ku sheegeen kuwa markaasi ka faallooda dhanka siyaasadda in laakiin hadda uu doonayo waxyaalaha iyo cadaawada markaasi ka dhex taagan ama sidoo kale ka dhex jirto gobolka nyanza inuu markaasi ka saaro sidoo kalena u noqoto mid markaasi cid waliba ay u furan tahay sidoo kalena ay ku alooleysan karto mise arrimahooda siyaasadda ay halkaasi geen karta dhegeystayaal horaan halkaasi waa mucaaradka meesha ay ku xoogan yihiin waa meesha markaasi taageero xoogan uu ka haysta raila odinga waana meesha markaasi uu ku sheegay qolkiisa inaan cidni markaasi ay soo geli karin ilaa markaasi albaabka ay soo qabto mise gudaha aysan usoo dhaafi karin halkan ayay markaasi digniin xoogan muujinaysaa kadib markii gobolada dalka dhegeystayaal waa raallihada nyanza ay markaasi waa xildhibaanada waa senatarada iyo sidoo kale waa gabanarada halkaasi laga soo doorto ay markaasi ku wehlayeen daafur iyo weliba mashaariic markaasi xukuumadda ruto ee halkaasi ka fulinayso sida wargeyska saaka boggiisa lixaad uu saaka faahfaahin kaga bixinayo arrimaha iyo xaaladda siyaasadeed ee waddanka dhegeystayaal boggiisa lixaad soo qabta wargeyska daily nation waxaa rikoorka dhegeystayaal ee dabcan jibiyey ee haystay kijoge waa waxaa hadda markaasi dibiyey kelvin kiptom oo markaasi ku guuleystay chicago marathon maalintii shalayto wuxuuna markaasi hadda rikoorka ee ka jibiyey eliot kipchoge wuxuuna markaasi ku orday laba saacadood iyo soddon iyo shan ilbiriqsi dhegeystayaal halka sidoo kale marka hore ninkii dabcan dabcan haystay rikoorka adduunka ee orodka waa eliot kipchoge uu haystay laba saacadood hal daqiiqa dhegeystayaal iyo soddon iyo shan ilbiriqsi waa dabcan wuxuu hadda markaasi taasi uu jebiyey dhaafay kuna sheegay dabcan hadda inuu noqonayo qofka keliya hadda caalamka markaasi loo aqoonsanayo loo aqoonsanayo sidoo kale uu yahay rikoorkii uu haystay eliot kipchoge jebiyey kelvin kiptom dhegeysta waana kenyaan orodka marathon ee dabcan ee ka dhacayay chicago ee wadanka maraykanka dhegeysta sida wargeyska saako halkan uu qorayo waa mid kale iyo weliba astaan kale oo orodyahanada kenya ee calaamad u noqonayso sida markaasi hadda lagu kala bartamayo sidoo kalena xayeysiimaha qeybteeda iyo weliba waa qeybta xayeysiimaha arrintan ugu fudaan karto shakhsiyaadka kalimaha hore kasoo gala orodada dhegeystayaal tani ayuu hadda noqonaya qofka ugu wey waa qofka markaasi dunida hadda ugu orodka dheereeyo kuna orday laba saac soddon iyo shan ilbiriqsi dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal bal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin oo ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka xulashada waana ku mahadsantiin sida wanaagsan mar walba inoo dhegeysataan oona ula socotaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari bal saaxiibadaas ay kusoo kaakicin kuwa beristeen maqalka idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal subax wanaagsan dhammaantiin meel walba joogtaan dhegeysta u hore dhegeysta saaka noo daafuraya subax wanaagsan soo dhowo walaal magacaada salaamaya
halo assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu iska gaawir adiga fadlan adoo mahadsan
bakdo waan ku salaamay walaalo waa fartuun countiga wajeer ka waran wajeer fartuun
walaalo wajeer waa lagu wacayay maasha allah nabad ayaa lagu waabaristay inkastoo adeecadda star f m ay shalay ilaa maanta dhan aynaga maqan tahay shukran waxaa laga qaban doonaa mahadsan tahay gabadhaasi fartuun xigaha kale qadka telefoonkaasiyo ee dhegeystayaal bal sida saaxiibada kale siday kusoo kaakiceen ee kuwaa beristeen bal dhegeystaha kale ee isagana na dhegeysanayo saaxiibka kale soo dhowow halo star f m subax wanaagsan salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
saaxib yuusuf bakad waa ku salaam waa nin la yidhaahdo cumar akhyaar oo jooga magaalada mandhera ka waran
alxamdulilah si wacan oo wanaagsan aan waa berisanay ilaahay nabadgelyo waana si jawiga aad ayaad u degan yahay hadalhaynta waxaa waaye waa falastiin iyo israa'iil aan leenahay maqalka idaacadda ka waran ilaahay guulaasiiya yaa maqalka idaacadda see waay mandheera maqalka idaacadda okay waa si wacan oo wanaagsan aan ula socon aan u dhegeysanayna laakiin waxaan leenahay hadalhaynta falastiin waxaa waaye gacanteeda allah guul allah siiyaan leenahay oo muslimiinta allah la jiro dhammaan dhegeystayaal sa ifan ku xirna waa salaamaya waxaan leenahay falastiin allah u gargaaro shukran wuu mahadsan yahay bal xigaa kale isagana haddii dhegeysa lambarka safaricom uu ku shaqeyn waayo kan kale ayaa beegsan kartaa dhegeystaal ee siddeetanka ka bilowda dhegeystaal ama ka bilowdo waa haa siddeetanka dhegeystaal soo dhowo magacaaga
magacayga waa ismaaciil shiire maxamed urur xaaji gaaritaab aan kala soo hadlayaa haye xaafadda kunasa kunasa ka waran Een, marka hore waan salaamayaa een, saaxiibkan kunaso waan way degan tahay hadda xaaladaheeda alxamdulilah waana mashaakila ma jiro Ee, wanaag iyo kheyrna waan rajaynaynaa waxaan ku waabariisanay een, xanuunka iyo dhibaatada lagu hayo walaalaheenna falastiin waxaan ka codsan lahaa caalamka islaamka shaksi ahaan iyo dowla ahaan iyo dal ahaanba in ilaahay loo baryo mujaahidiintaas inuu ilaahay xaqa soo rido guul iyo gobonimona gaarsiiyo
shukran kunis ayuu ku sugan yahay countiga gaarisa ee county ee dabcan township gaarisa xigaha kale qadka telefoonka ayaan siinayaa mar kale bal asaga inkastoo laakiin cariri fara badan ama cariri uu ka jiro ama sidoo kale qadka cilad uu ka jira dhanka safaricom laakiin qadka kale ayaan wada dabcan yaan adeegsanaynaa dhegeysala waa lambarka eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan lambarkaasi ee ama lambarkaasi aad adeegsan kartaan mise inaga soo wici kartaan dhegeystayaal ee iyadoo lambarka kale uu culays ka jiro dhegeystayaal waan ka raaligelinaa saaxiibada lambarka kale waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal qeybta ee teelka dhegeystayaal waa zero seven eight zero one o five one o five dhegeystayaal bal qadka telefoonka xigaha star f m soo dhowow
وهلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا بكر صباح ونافسن subax la mid ah
وارقوي سامر كجارة ka waran
ما شاء الله الحمد لله نود أيام كوا بريسن دان إنتان كور قوال إلهي بام هذا سكره haye دواس واحد دواس ولا سو ورنا ما أنا مقلن الحمد لله قوا جنا أحد أنت بدن وافرين إنتان كور قوا الصعد وحبر الشدة ولا آد الحمد لله هذا الحين كله وح waxa u badan israa'iil iyo falastiin ilaahay caalam islaan nabad ha ka dhiga inta xanuunsan ilaahay ha caafiyo dhammaan dhegeystayaasha adiga wariyaasha waxaan leeyahay wax wanaagsan
waa tahay shukran xigaha kale qadka telefoonkan sii isagana waa ze- waa eber toddoba eber waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan inta qadka tele ee dhegeysta laga hagaajinayo mise laga habeenayo kan ayaan adeegsanaynaa soo dhow walaal magacaaga
السلام عليكم wcalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu وعبد النور محمود الله يعني مقالة سيلو ka waran cabdinuur siyelo سيلو الحمد لله والله سوك والله نبات قبا haye انت اذا الرئيس هذا كهل شيء ايان لقب حالك اسرائيل اي فلسطين الهي ان شاء الله الهي بقرقار فلسطين Mm, اه أسأل. الحمد لله شكلي والله نبات الحمد لله shukran umahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka iyo aragtidiisa ahlan wasahlan marxaban bikum salaam ullahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan dhegeystayaal taariikhdu saaka waxay ku beegan tahay sagaalka bisha tobnaad ee oktoobar sanada labada kun saddex iyo labaatanka dhegeystan maalin isniinaha isniinta iyo sidoo kale sida caadada inoo hayd dhegeystan maalmaha isniinta arbacada iyo sidoo kale jimcuhu waxaan diradda ku saaran barnaamijka xalimaha waa arrimaha iyo xaaladaha guud ee wadanka dhegeystan weli batanka gobolka waqooyi bari waxyaalaha markaasi wadanka ka taagan waxyaalaha markaasi dha- wadanka laga hadalhayo ayaan sidoo kale bulshada iyo dhegeystayaasha gobolka waqooyi bari aan la wadaaganaa dhegeystayaal ka soo qaad oo dabcan si aan wax badan u ogaano bal halka markaasi heerka siyaasadeed ee war- waa heerka iyo weliba qaabka si- waa heerka siyaasadeed heerka ee maanta dhegeystayaal marayso waxyaalahaas aan dhegeystayaal dhegeystayaasha isla wadaagnaa sidoo kale isla gorfeynaa sidoo kale waxyaalo fara badan isku bidhaabinaa cid walba aragtida fikirkeeda saliimka aan u sinaa una dhegeysanaa dhegeystayaal saaxiibada ku sugan nairobi nawaaxigeeda waxay naga dhegeysanayna hal eber shan dhibic sagaal halka kuwa mombasa nawaaxigeeduna ay naga dhegeysanayna hal eber saddex dhibic shan gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootiyada dhadhaab tanaarifa masalaani iyo sidoo kale faafi waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic hal halka wajaariya habasweyn ay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera baled xaabo suufta banisa raamu lafey waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic shan idaacaduhu baa wadaagtuna nahay star f m ee muqdisho waa sagaashan toddoba dhibic eber isiolo balambala meru madoogaashina dhegeystal waa hal eber laba dhibic saddex Mus- marsabit di mooyaalene dhegeystal iyo dhankaas xuduudda etoobiya waa sideetan toddoba dhibic toddoba www star f m co k applicationka abka star f m na waa soo dejisan karta halkaas aad kala socon karta warbixinadii waxyaalihii markaas ugu dambeeyay ee star f m iyo sidoo kale barnaamijka iminkan sida tooska live-ka ugu socda dhegeysta barnaamijkan waxaa alaba nila socosaa niidaadihi anigoo ah yuusuf bakad adigana waad ku maasan tahay sida wanaagsan mar walba inoo dhegeysto sidoo kale nagta waad u raariciso star f m codka gobolka waqooyi bari barnaamijka dhegeysta diradda saaka waxaan ku saaraynaa kaga hadlayna xaaladda iyo weliba waa xaalada siyaasadeed ee wadanka iyo weliba waxaan markaas isla fiirin doonaa bal qodobada markaasi ee ee markaasi hadda hortaalo ama sidoo kale hadda siyaasadan ee maanta soo cusboonaatay tan iyo s- dhegeystayaal maalintii shalayto oo ay xad ahayd soona bilaabatay dhegeystayaal sabtidii kadib markii hadal uu sheegay madaxweynaha dalka william ruto sidoo kalena ka falceliyey madaxweyne ku-xigeenkiisa hurigaada gashagua isla sidoo kale isla hadda dhexdooda markaasi dhex taala arrimo xaalad siyaasadeed dhegeystayaal inkastoo laakiin haddana ay ka mideysan yihiin mowqifkii aragtida siyaasadeed ee markaasi xisbiga hadda uu ku hogaaminaya mise ay ku hogaaminayaan ee kenya kwanza waa madaxweynaha iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa rigaade gashagua haddaba maxay tahay waxyaalaha markaasi soo shacbaxay waxyaalaha markaasi hadda soo baxay dhegeystayaal oo hadda markaasi ku qasabtay madaxweyne ku-xigeenka rigaade gashagua iyo sidoo kale madaxweyne ku- iyo madaxweynihiisa william ruto ee markaasi hadda in markaasi il dheer markaasi lagu fiiriyo madaxweynaha dalka william ruto haddaba dhegeystayaal arrintan ayaa soo baxday iyadoo dhegeystayaashan aan ka doonayo in aragtidooda fikirkooda iyo fahamkooda ay markaasi ku cabiraan sidoo kalena ay ka dhiibtaan arrimaha iyo waxaas waa dabcan fikirkooda saliimka ah ay ka dhiibtaan iyadoo fahamka ay markaasi u raacsan tahay weliba xeeladda markaasi siyaasadda qof waliba uu u leeyahay sida uga fidcelin karo bal qodobada markaasi dhegeystayaasha aanu la wadaagi doono sidoo kalena qodobadan ee dhegeystayaasha su-aalahana ay markaasi miiska usoo saari doonaan si cid waliba ay aragtideeda fikirkeeda markaasi uga dhiibato dhegeystayaal haddaba sidaan markaasi aan kuu sheegayo haddaba dhegeystayaal madaxweynaha dalka william ruto wuxuu markaasi safaro kala duwan markaas uu ku maraya galbeedka waa dabcan qeybta markaasi yanza halkaasi oo dabcan uu doonaya inuu markaasi ku midoobo sida ku mideeyo sidoo kale mashaariic markaasi kala duwaneed uu ka furo dhegeystayaal maxay tahay waxyaalaha markaasi qorshaha iyo higsiga sidee markaasi arrintan raila odinga uga falceliya sidee sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka arrintan uga falceliya dhegeystayaal waan isla jaangoyn doonaa waan isla fiirin doonaa laakiin markan waxaan ku hormari doonaa madaxweynaha dalka william ruto isagoo halkaasi safare markaasi ku tegayo galbeed waa dabcan qeybta yanza oo halka markaasi xuduntiisa ku dugan tahay waa halka markaasuu kasoo jeedo dabcan sidoo ku taageero xoogan uu ku leeyahay waa halka markaasi aan lagu gorgortami karin waa halka markaasi taageerada markaasi aan la gadan karin ay kasoo jeedaan dhegeystayaal yaawa qofka laga hadlayo waa raila odinga dhegeystayaal halkan waxaa markaasi leeyahay waxa uu doonaya markan ay ka go-an tahay intaas doorashada guud ee wadanka la gaaray sanada labada kun toddobiy labaatanka dhegeystayaal waxaa markaasi leeyahay inuu doonayo in siyaasada yanza uu furfuro halka xoogan oo taageerada uu ku leeyahay raila odinga halka xoogan oo markaasi taageerayaashiisa siyaasiyadiisa iyo mowqifka adag ay ku leeyihiin dhegeystayaal inuu furfuro taasi ayaa hadda markaasi kaga go-an keli waxaa markaasi uu u arkay inay mashruuc iyo weliba xaalada markaasi siyaasadda marka ka duwan tii hore inuu xeelad waa xeeladii xeeladii hore mid ka duwan inuu hadda la imaado wuxuu sidoo kale uu kulminayaa hogaamiyaasha dhammaan ee yanza wuxuu sidoo kale kulminayaa gobanarayaasha dalka waa gobanarayaasha gobolka nyanza halkaasuu doonayo in ay markaasi ka wada hadlaan ka wana xaajoodaan waxyaalaha markaasi mashaariicda dhalinyarada gobolka nyanza ay u baahan yihiin waxaana markaasi hadda raadinaya wada markaasi shaqo abuuris loogu sameynayo wuxuu raadinaya wada markaasi isjeclaysiin ah wuxuu raadinaya wada markaasi dhexdooda uga faa'iideysan karo iyo sidoo kale sida uu markaasi fursad xoogan uga heli karo una saaro nicabka iyo waxyaalaha markaasi kala duwan ay u qabaan ama laga dhaadhiciyey mise ay ka aaminsan yihiin dhegeystayaal ee madaxweynaha nafsadiisa tan ayaa markaasi khubarada waa siyaasadda waxay ku faaleeyeen sidoo kale ku tilmaameen inay tahay in hadda markaasi ka go-an tahay madaxweynaha sida uu nafsadiisa iyo sidoo kale taageero xoogan asagoo markaasi cid kale aysan uga turjumaynin iyadoo cid kale markaas uusan u raacaynin balse uu raadin karo wadda dhammaan ay iskugu soo bixi karaan haddii waddooyinka ee kala duwan ee gobolka nyanza uu tago iyadoo cid kale oo markaasi garab ka raasanaynin ama sidoo kale cid kale oo raasanaynin in saboort ama taageero xoogan ay siiyaan hadday tahay xildhibaanada hadday tahay senatarada iyo hadday tahay gabanarada gobolkaasi ee nyanza tan ayaa hadda u arkaa inay mowqifkiisa wax badan ay ka bedeli karto una arkaa inay hadda uu raadin karo ama uu heli karo inta waqtiga markaasi la gaarinba sanada labada kun toddobiy labaatanka in wax badan uu ka dhaxli karo sidoo kalena uu dad badan markaasi gacanta kusoo dhigi karo inta sanada labada kun doorashada guud ee wadanka markaasi la gaarin tani ayaa hadda markaasu ka carooday sidoo kale u arkaa raila odinga inay tahay mid markaas uu ka qamaarayo nafsadiisa iyo sidoo kale inuu ku qamaarayo xukuumadda dowladda ama xukuumadda uu markaas hogaaminayo raila odinga ayaa markaasi sheegay in aysan dabcan wax moqolgol ah ay noqon karin in madaxweynaha uu ku mashqulo gobolka nyanza sidoo kalena uu markaasi waqtigan sida hadaladiisa qaar oo uu kaga muuqdo mise uu ku tilmaamay inay tahay mid markaasi siyaasad keli ooga gol leeyahay dabcan ee noqnoqoshada iyo weliba tegitaanka nyanza raila odinga wuxuu ku tilmaamay in madaxweynaha uu ku fashilmay sidoo kale madaxweynaha in hadda markaas wuxuu ka qabanaya dhaqaalaha wadanka iyo sidoo kale hanaanka isbedelka horumarinta miciishada nolosha dhegeystayaal taasoo hadda markaasi xeelad kale uu doonayo inuu dadka uu ku dabcan maran habaabiyo isagoo doonayo in mashaariic markaasi uu ka furo nyanza wuxuu sheegay in hadda mashaariic halkaasi laga furin balse uu raadinayo arrin markaasi ka duwan oo ah in markaasi halkaasi ololihii siyaasada uu ka geeyo halkaasi kama dabcan kama diiwaan gashino wuxuu leeyahay sidoo kale lagama soo dhaweynayo macnaha wuxuu la jeedaa markay imaata siyaasadda halkan wuxuu mar kale kula talinaya hogaamiyaasha gobolka nyanza inay markaasi soo dhaweeyaan sidoo kale ay ka qaataan mashaariicda ee markaasi u wata raila dabcan u wata raila hade u wata ruto waxaana sidoo kale raila odinga uu tilmaamay sheegana in dhalinta ama dhalinyarada markaasi gobolka nyanza ay ka digtoonaadaan sidoo kale ka wantowaan arrimaha iyo weliba isdhexgalka ee markaasi loo hoosgelinaya dhanka siyaasadda ummadda kuna sheegay inay markaasi mowqifkooda ay ku adkaadaan mise ay ku taagnaadaan markaasi in aan markaasi la marin habaabinin sidoo kale loo bedelin maskaxdooda sida uu ku tilmaamay raila odinga raila odinga wuxuu cambaareen markaa dusha kaga tuuray wuxuu sidoo kale ku tilmaamay ruto in ay tahay mid aysan wanaag ka ahayn sidoo kale ku tilmaamay mid markaasi niyad wanaag aysan ka ahayn arrimaha iyo weliba halkaasi ololaha uu ka doonayo ama sidoo kale uu ka filinayo balse ay tahay mid markaasi uu doonayo jadka inuu ku jaawareeriyo sidoo kale in markaas dadka naceeb uu ku dhex abuuro sidoo kale dadka uu markaasi kala geeyo isagoo u kala sheekeynayo hogaamiyaasha iyo taageerayaasha dhegeysa dadka shacabka gobolka nyanza kuna dhaadhiciyo arrimo markaasi qaldan ee markaasi xamaasad uu gelin karayo dadka hadda ayuu uga digaya in uu markaas usan ku mashquulin nyanza balse uu ku mashquulo dhegeystayaal gobolada kale ama sidoo kale guud ahaan wadanka xaaladan iyo wadanka waqtigan markaas ay ku sugan tahay mise miciishada mise nolosha sida wax uga qaban karto xukuumaddiisa mise wax uga bedeli karto dhegeystayaal tanin ayuu hadda ku tilmaamay mid markaas ku noqon doonto wejigabax sidoo kale ku noqon doonto arrin markaas ku fashilmi doono ruto waxaa sidaas yidhi mar kale raila odinga taasoo mar kale uga digayo in ay markaas usan ku mashquulin sidoo kale uu tegin gobolka nyanza keliya markaasi in howlihiisa siyaasadda usan sidoo kale u mar oo dabcan uusan u sameynin hadalkan waxaa markaas waa dabcan hadalladaasi waxaa sidoo kale arrintan markaasi hadda waa arrintan waa hadalladan markaasi soo yeeray raila odinga wuxuu tan si dadban ugu dhigaya sidoo kale si toosa ugu sheegaya madaxweynaha dalka william ruto william ruto oo sidoo kale goboladaasi ku sugan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in cid waliba markaasi dowladda qeyb ee markaasi ka tahay ayna ka noqon doonto ayna sidoo kale cid waliba ay marti ku ahayn xukuumaddiisa dhegeystayaal waxaa sidaas yidhi madaxweynaha william ruto madaxweyne william ruto waxa uu sheegay shaqooyinka la bixinayo iyo sidoo kale qandaraasyada mashaariicda horumarineed ee dhammaan gobolada wadanka laga fulinayo inay sidoo kale qeyb ay ka noqon doonto mise xubin ay ka noqon doonto weliba firfircoon ay ka qaadan doonto gobolka nyanza sidaasuu sheegay in waxyaalaha saabi qeybsiga gobolada kale ay qaadanayaan iyo sidoo kale mashaariicda kala duwan inay markaasi sidoo kale la mid noqon doonto gobolada markaasi nyanza sida uu tilmaamay dhegeystayaal hadalladan waxa uu markaasi sheegay ama sidoo kale uu tilmaamay hadallada qaar markaasi siyaasiyiinta mise waa siyaasiyiinta qaar ee kasoo dabcan waa siyaasiyiinta qaar hadallada qaar kasoo yeerayeen waxuu ku tilmaamay inay markaasi mid qalad ay yihiin sidoo kale marna aysan dhegeysanin sidoo kale nyanza ama xubin qeyb weyn ay ka leeyihiin mise doorkooda ay ka qaadan karaan dhegeystayaal hadalkaasi waxa uu daba socday dabcan ama sidoo kale uu yiri kadib markii madaxweynaha ku-xigeenka rigaadi gashaawa uu sheegay in markaasi cid waliba loo danayn doono sida markaasi kaalinta ay kaga qaadatay ololihii wadanka markaasi ka socday labada kun laba iyo labaatankii labada kun koob iyo labaatankii iyo sidoo kale ciddii markaasi daacad u ahayd xisbiga kenya kwanza in markaasi wax walba wax marka hore marka koowaad wax ayaga loo qaban doono sidoo kale mashaariic goboladooda markaasi loo fulin doono shaqooyinkana markaas la siin doono taasi oo si caraysan ay markaasi uga jawaabeen xisbiga o d m oo markaasi hogaaminaya sifuna iyo sidoo kale hogaaminaya dabcan raila odinga ee madaxa azimiyo laomoja kuna tilmaameen inay tahay markaasi xisbi dabcan qabaaylo yar oo kooban ee markaasi loo wada dhaneen ay hogaaminayaan taasi keeni karto naceeb iyo sidoo kale isdhexgal aan ku wanaagsaneyn xisbiga dhegeystalee kenya kwanza rigaadi gashagwa hadalkiisa dhegeystar waxaa buriyey markaasi madaxweynaha dalka william ruto isla arrintaasi ayaa mar kale dood dhalaysay dhegeystayaal waxaana markaasi madaxweynaha ku-xigeenka rigaadi gashagwa uu tilmaamay sheegana in hadalladiisa ay dhegeystaen madaxweynaha markaasi hal ay yihiin madaxweynaha inay isku af yihiin sidoo kale waa sida uu tilmaamay madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashaagwa waxauna sheegay in marna aysan iskhilaafi doonin marna ayna sidoo kale isqoomi doonin sidoo kalena ay dhibaato iyo xaalada kala duwan ay wadanka markaasi gelin doonin dhegeystayaal laakiin dhegeystayaal mala socota hadallada markaasi maalin markuu madaxweynaha sheegay hadallada markaasi kasoo yeeray madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashaagwa maxay tahay dhegeystayaal iyadoo barnaamijka qeybaha dambe aan ku faahfaahin doono sidoo kale ku dhigi doono ee ku aadan bal hadalka kasoo yeeray madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashaago ee ka mid ahaa in uu markaasi raadin doono dhammaan xisbiyadii markaasi kala duwanaa iyo weliba dadka bartamaha dalka kasoo jeedo siyaasiyiintooda uu markaasi kamid yahay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta taasi qeybaha dambe barnaamijka kaga dhigi doono warka kadib hadduu eebaha idmo laakiin markan waxyaalaha markaasi uu ku reebsanayo maxay tahay madaxweynaha dalka william ruto ee tegitaanka iyo safarada markaasi yanza mid markaasi dan iyo qorshe uu kaga leeyahay mise mashaariic horumarineed ee markaasi loo dhan yahay mise qalbi fiyoobin sida ama qalbi wanaag sida uu ku tilmaamay raila odinga ee ka tahay halkan waxaa markale leeyahay saadaarinta iraaraha markaa loo fiiriyo habka siyaasadeed ee gobolka nyanza ayaa markaasi adag oo sidoo kalena ay noqon karin mid aan lagurgur- lagu gurgursami karin markan wuxuu wacad ku maray markan wuxuu sidoo kale farta u qaniinsan yahay xisbiga markaasi o d m oo taageerada xoogan ay ka haysto sidoo kalena boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ayaa lagu tilmaamay nyanza inay sidoo kale meel kale aysan u leexan karin meel kale inay sidoo kale fiirin karin meel kale inay taag- codadkooda taageerayaashooda a- ay markaasi fiirin karin mise ay siin karin hadduu shaqsigaasi uusan wadin raila omolo odinga haddaba tan ma noqon doontaa mid markaasi uu furfuri doono sidoo kalena in gurigiisa loogu tegayo raila odinga albaabka markaasi in loo qaraacayo hadda waxa uu tilmaamaya raila odinga nafsadiisa sheegay in hadda looga fadhiyo in marka hore albaabka uu soo qaraac balse uusan soo gelin asagoo markaasi albaabka laga furin mise uu sidoo kale uusan soo qaraacin shilq uusan iska dhuhin hadda waxaa looga digaya in arrintan wajigabax uu kala kulmi doono sidoo kalena isan munaasab aysan u ahayn raila ayaa sidoo kale cadaadis dhankiisa kaga wada isagoo markaas adeegsanaya siyaasiyiinta gobolka nyanza iyo sidoo kale hogaamiyaasha markaas ugu firfircoon ee gobolka nyanza kuwaasuu tilmaamay inay waxyaalaha markaas u wato ruto in laga qaado halka sidoo kalena aysan soo dhibinin qorshihiisa siyaasadeed ee markaas doonaya in uu lagu maran habaabiyo sidoo kalena uu taageero uu kaga raadsado gal- dabcan go- waa- waa gobolka nyanza taasi ayuu ku tilmaamay inay hadda aan la ogoleyn sidoo kale aysan soo dhaweynin isagana looga digay in arrintaasi uu ka waando balse keli ah inuu arrimaha iyo howlo kale mashquul dabcan uu ku mashquulin dadka balse kel- keliya uu ku mashquulo arrimaha isbedelka dhaqaalaha iyo sidoo kale maciishada wadanka markaas hadda heerka ay gaarsiisan tahay iyo weliba nidaam markaasi ka duwan midda hadda wadanka uu ku sugan yahay dhegeystale dhanka nolosha iyo maciishada iyo nolo- iyo dhaqaalaha taasi uu ku tilmaamay in hadda uuba iska hilmaamay sidoo kale uu iskaga jiro arrimo iyo waa uu iskaga jiro arrimo ololo siyaasadeed dhegeysta sida qaarkood into bad- intooda badan ay tilmaamayaan xisbiga o d m oo markaasi qayb sidoo kale uu ka yahay madaxa xisbiga zimiola moja raila omolo odinga dhegeystayaal idaacadda star f m codso gobolka waqooyi ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal bal xaaladaha iyo siyaasadda ayaan dhegeysan doonaa sidoo kale waxyaalo fara badan ayaan isla sii fiirin doonaa isla sii gorfeyn doonaa hadduu idmaha idmaha adigana qaybaha dambe ayaan fursada kuu siin doonaa dhegeystayaal madurba ma- sidoo kale ma tahay mid markaasi dhexdooda la kala dhexgalayba ra- madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashagwa iyo sidoo kale raila odinga halka sidoo kale asagana qorshe siyaasadeed tactics ciyaar kale oo markaasuu la imaanayo raila omolo odinga dhegeystayaal bal arrimahaasi ayaan isla fiirin doonaa dhegeystayaal iyo weliba xiisad iyo sidoo kale xiisadda mar weliba markuu gobolka nyanza la booqanayo in markaasi warbaahinta ay aada u bumbuuniso sidoo kale aada looga hadal hadlo ama aada looga hadal hayo gobolka nyanza iyo waxaa markaasi shakiga gelin karo raila odinga iyo sidoo kale welwelka ku beeri kara mar kale madaxweynaha dalka william ruto dhegeystayaal arrimahaas ayaan eegi doonaa fiirin doonaa sidoo kale adigana qeybaha dambe kuu siin doonaa risada fikirkaada iyo fahankaada waxaa kaaga baxay halkaasi qaab xikmadaysan ee siyaasadaysan dhegeystayaal inaan markaasi dhegeystayaasha halkaas waxa uga soo saaraan oo keliya ayaan markaasi kaga doonaynaa dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin ku maasantiin socodka dhegeysiga xulashada balla sidaa barnaamijkaad ku maqlayseen saaxiibayaal dhegeystayaal d- waa dabcan arrimaha iyo hadalada waa hadalada markaasi ee dabcan maalmihii lasoo dhaafay ee ka socday dhanka baraha bulshada iyo sidoo kale warbaahinta aadka sidoo kale ah uga hadlaysay eena ku aadineed bal hadalada markaasi kasoo yaraysa madaxda markaasi ugu sarsare ee kenya kwanza ee markaasi kala hogaaminayaan eh, william samoy ruto iyo ku-xigeenkiisa rigaada gashagwa dhegeystayaal maxay tahay waxaa hadda markaasi mar- eh, dabcan ay hadalada iyo weliba helaha dandaansiga ee hadda markaasi waa hadalka sida qaar ay ku tilmaameen oo markaasi lagu berinayo hadal hadda ka hore kasoo yeeray madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashagwa hadalkaasi asagana sidoo kale hadal kale ayuu ka dambeynsiiyey dhegeystayaal oo markaasi digniin iyo sidoo kale waa digniin u noqonayso madaxweynaha dalka william ruto halkan markan waxaan fiirinayna dhegeystayaal sida warbixinta markaasi ay iyo weliba hadalada markaasi kasoo yeertay eh, madaxweynaha iyo ku- ku-xigeenka dalka Wil- waa dabcan rigaada gashagwa halkan dhegeystayaal waxaan fiirinaynaa bal madaxweynaha dalka waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william waa madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaada gashagwa wuxuu asaga markaasi hadda sheegay sidoo kale uu si toosa uu warbaahinta ugu sheegay uguna waramay xaaladda iyo sidoo kale waxa hadda markaas looga fadhiyo hadalkan ayaa mar intuu hadalkan markaas uu sheegay dhegeystayaal ayaa hadal ka horeeya uu sheegay madaxweynaha dalka william ruto oo ahaa intuu ku sugnaa dhegeystayaal galbeed waa dhankaasi yanza raalli ahada yanza ayuu ku sugnaa waxaana markaasuu sheegay in hadda cid waliba ee kenya dabcan meel walba ay joogto ay markaas markaasi xubin ama qeyb ay ka tahay sidoo kalena hadaladii hadda ka hore markaasi qaar ka mid a siyaasiyiinta ay sheegeen ay iska hilmaamaan hadalkaasi wuxuu si dad- si dadban ula jeeday madaxweynaha ku-xigeenkiisa rigaade gashagwa rigaade Gasa- gashagwa ayaa sheegay in hadda dowladda sidoo kale jaqooyinka jaqooyinka iyo wasiirada iyo xoogayaha ji- waa xoogayaasha joogtada iyo shaqooyinka waaweyn eh, sidoo kale iyo mashaariicda qadaraasyada markaasi laga fulin doono meelaha markaasi inta badan ay t- taageerada xoogan ay ka heleen sida uu uu hadalka u dhigay asaga uu tilmaamay hadalkaasi waxaa beeniyey madaxweynaha dalka william ruto waxaana uu sheegay madaxweynaha in hadda hadalladaasi sidoo kale dadka aysan qaadanin sidoo kalena ay markaasi si macna oo ay aada u fasirin oo macnaha ula jeedo in cid waliba hadda kenya ama sidoo kale cid waliba hadday codaysay iyo haddaysan codaynin ay markaasi si sinaana si hufan loogu wada adeegi kara dhegeystayaal hadalkaasi sidoo kale hadda ka hore waxaa markaasi arrintan daleeceyn iyo weliba cambaareen u jeedi ka jeediyey ama sh- ka sheegay mada- dabcan madaxa oo madaxda markaas ugu sarsaray azimio lamoja uu ka mid yahay raila omolo odinga kuna sheegay in hadda xukuumadan ay tahay xukuumad markaasi fashilmatay oo sidoo kale hadda waxay markaasi ku hanaqaado iyo sidoo kale waxay qabatay garan la-dahay iyadoo ku mashquulsan tahay arrimaha iyo xaaladaha siyaasadda dhegeystayaal iyadoo arrintaasi mu- buuqaas iyo murankaasi taagan yahay isla sidoo kale maalintii shalayto hadal kale ayaa soo yeeray uuna sheegay madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashago waxa uu sheegay in taageero xoogan uu siiyey madaxweynaha dalka william ruto waxaana uu sheegay in dhammaan bartamaha dalka uu isku soo aruuriyey waxaana sheegay in dhammaan siyaasiyiinta iyo weliba waxgaradka iyo odayaasha dhammaan uu isku wada keenay sidoo kalena sheegay in markaasi hadda loo dabcan aan laga maarmi karin madaxweynaha william ruto ta- sidoo kale sheegay in hadda markaasi taageero xoogan looga baahan yahay looga fadhiga sida bartamaha ay u midoobi lahaayeen dhegeystayaal rigaada gashagwa waxaa sidoo kale uu sheegay in tirada markaas ugu badan ay markaasi tirada waa ugu badan ay kasoo hiyeen bartamaha dalka taasi ay markaasi mowqifkooda hadafkooda keli u ahaa sidii xisbiga ay kusoo bixi lahaa mise xisbiga ay hogaaminayaan asaga iyo sidoo kale madaxweyne william ruto waa rigaada gashagwa iyo rutoy waxaana sidoo kale uu sheegay boqolkiiba siddeetan iyo laba inuu bartamaha dalka uu kasoo hiyey taasna ay inta badan codadka ay ugu shubeen ama sidoo kale aadka loogu shubay laguna taageeray uuna sidoo kale kusoo baxay madaxweynaha dalka william ruto waqtigaasi sida uu asaga tilmaamay hadda rigaada gashagwa waa madaxweyne ku-xigeenka waxa uu sheegay dhegeystayaal in boq sideetan iyo laba waa side- waa dabcan sideetan iyo toddoba waa sida sideetan iyo waa sideetan iyo toddoba dhegeystayaal wuxuu sheegay in ay ka imaadeen bartamaha dalka hadda waxa uu sheegay saddex iyo toban boqolkiiba oo keliya ayaa ka maqan waxa uu sheegay saddex iyo tobankaasi boqolkana in uu soo xareyn doono sidoo kale uu isku wada keeni doono oo sidoo kale mideyn doono bartamaha dalka la arki doonin in markaasi la kala geeyo siyaasad ahaan in sidoo kale loo markaasi loo kala shubo ama sidoo kale loo kala sheekeeyo waxaa siduu hadalka u dhigay rigaada gashagwa waxaa sidoo kale uu hadda hadal uu ka maqlay waa siduu asaga hadalka u dhigay rigaada gashagwa wuxuu dhigay waxaan dhegeystay waxadgaradka iyo sidoo kale wuxuu leeyahy baadiriyaasha iyo sidoo kale dadkiisa iyo odayaasha halkaasi kasoo jeedo waxaana hadda markaasi lagu amray in aan raadiyo madaxweynihii hore dalka Uhu- uhuru kenyatta uuna sheegay in qayb hadda markaasi xoogan ay kale- dabcan ay yeelan doonaan sidoo kale kulmi doonaan ayna ka arrinsan doonaan habka iyo jihaynta bartamaha dalka dhegeystayaal hadalkan maxaa ku keenay sidoo kale eh, dhaliya- dhegeystayaal in markaasi la raadiyo madaxweynihii hore uhuru kenyatta taasoo sidoo kale ay inta badan ay iska soo horjeedeen sidoo kale dhaliil fara badan loo jeedinaye ah, dabcan ay u jeedinayeen sidoo kale waxyaalo fara badan tani markii xilka uu wareejiyey uu kala kulmay xukuumadda hadda markaasi jirtay ee kenya kwanza dhegeystayaal hadda ayaa markaasi loo fadhiyaa ama looga fadhiyaa bal waxaa markaasi la gudboon iyo waxa markaasi uu kaga dabcan arrintan uu ku keensay ama uu ku keenay sida ay ku haboon ay markaasi bartamaha dalka hadda uu ugu soo jeesanayay rigaada gashagwa ma wuxuu u arkay in hadda dabcan uu ama saa- saa- waa saansaan ayuu mi- d- waa dabcan saansaan miyuu ka dareemay mise ka helay madaxweynaha dalka oo markaasi in uu dhankan usoo jeedin oo ku aadan sida markaasi horaan ay ku wada heshiiyey iyo dhaqdhaqaaqyadii waxyaalihii markaasi looga fadhiyey inkastaba laleeyahay dadka qaar madaxweynaha uu ku mashquulsan yahay dhanka nyanza iyo sidoo kale galbeedka dalka haa taasi iyo weliba xeebta taasi hadda ayuu markaasi walaac iyo dhalin fara badan uu ka jee- ka sheeganaya inkastoo laakiin wararka waa dabcan sida asaga uu tilmaamayo ama sidoo kale asaga uu sheegayo wax markaasi cilaaqa wax waa dabcan wax heshi- waa waa wax markaasi ee af- waa waa sida markaas isaga uu tilmaamaya madaxweynaha waa ku-xigeenka rigaada gashagwa inay markaasi wax buuq ah iyo wax markaasi heshiis la-aan ah aysan dhex jirin dhexdooda mise ay dhex owlin dhegeystayaal ay ku aadan inay markaasi iskhilaafsan yihiin madaxweynaha iyo sidoo kale madax- waa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa wuxuu sheegay inay isku hadal yihiin in mowqifkooda hal uu yahay sidii markaasi waxa u qaban lahayn oo la bedeli lahayeen waxna markaasi uga qaban lahayn miciishada nolosha iyo xaaladda waddanka si- ka taagan dhegeystayaal waana waxay sheegeen siyaasadooda inay hal tahay waa sida uu maalintii shalinta uu sheegay balse maxay tahay maxay noqon kartaa dhegeysa labada hadal in markaasi la raadinayo madaxweynihii hore oo sidoo kale la adkeyn doona midnida mideynta iyo sidoo kale isku xirka bartamaha dalka dhegeystayaal iyo sidoo kale in hadda uu sheegay laba dabcan ay kala hadal uu noqonayo madaxweynaha ku-xigeenka rigaada gashagua in sidoo kale uu hadalkooda mowqifkooda uu hal yahay ee kenyan kwanza iyo in markaasi la raadinayo madaxweyne ku- madaxweynihii hore dalka william waa uhuru kenyatta dhegeystayaal baahida hadda loo raadinayo maxay tahay madaxweynihii hore uhuru kenyatta ogow hadalkan waxaa markaas uu ka yimid mise oo sheegay ku-xigeenka ruto waa rigaada gashaaga mise waxay tan markaas loo hoos dhigayaa mise loo hoosgelinaya dhegeystayaal ruto siduu cagaha dhulka markaas ugu hayo ama sidoo kale uu dhan markaas dhaqdhaqaaq uusan markaasi ku aadan ama sidoo kale dhaqdhaqaaq siyaasadeed uusan ka fulinin oo aan markaas loo wada dhanneen ayaa hadda loogu dignin oo u tahay dhegeystayaal madaxweynaha dalka ma halkaasi tahay dhegeystayaal in markaas loo qabanayo loo dabcan loo sheegayo in halkaas wax walba ay ka fulmaan ama ay wax walba halkaasi lagu hogaamiyo dhegeystayaal macnaha loola jeeda bartamaha dalka dhegeystayaal tan maxay noqon kartaa maxay uga dhigan tahay maxay sidoo kale macna markaasi ku keeni kartaa dhegeystayaal in hadallada qaar ee hadda waddanka soo baxayo dhegeystayaal ay ku aadan habka siyaasadda iyo noocda markaasi loo kala turjumayo inay hadda noqon karto mid markaasi kula- ku kala irdoobi karaan mise ku kala tegi karaan kenya kwanza dhegeystayaal ma tahay mid markaasi cagaheeda markaasi kusii istaagi- kusii taagnaan doonto ilaa hiigsiga ama ilaa markaasi yoolkooda ay ka gaari karaan ay muddo ilaa iyo labada kun soddon iyo labada ama labada kun toddoba iyo labaatanka doorashada guud ee waddanka markaasi soo socoto sida markaas hadda qaa- dabcan dadka markaasi ka faalooda siyaasad ahaan ay aada uga waramayaan dhegeystayaal maxay sidoo kale buuq markaas uga dhalataa sidoo kale loo xamaasadeeya sidoo kalena looga hadlaa markuu madaxda markaas ugu sarsare ee booqanaysa gobolka nyanza waa halka uu kasoo jeeda raila odinga waa halka markaas uu xuduntiisa ku duugan tahay waa sidoo kale meesha markaas aan siyaasad ahaan loogu gurkurtami karin sidoo kalena aan dadka lagu maday dabcan aan dadka go- halkaas ku dhaqan aan markaas aan loogu kala iibsan karin dhegeystayaal tan ay hadda ka go-an tahay mashaariic horumarineed iyo sidoo kale hab kala duwan ee siyaasad iyo tactis ama farsamo kale ayuu doonayaa inuu halkaas ku golo madaxweynaha sidii markaasi boqolkiiba konton ooga dhaxli lahaa oga heli lahaa taageerayaasha lagu tilmaamo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal inay inta badan ay taageersan yihiin raila odinga sidoo kale meel kale aysan ka mari karin dhegeystayaal laakiin tan waa mid ka weyn ayaa soo baxday dhegeystayaal baahida hadda loo qabo oo loo raadinayo maxay tahay madaxweynihii hore dalka uhuru kenyatta hadalkan waxa uu kasoo yeeray uuna ka imaada dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashagwa oo sidoo kale sheegay in bartamaha dalka hadda la doonayo sidii lagu mideyn lahaa sidii hal looga dhigi lahaa sidoo kalena mowqifkooda yoolkooda hal markaas looga dhiga mise tan waxay digniin u u noqonaysaa mise looga dhigaya madaxweynaha inuu isla socdo sidoo kalena uu cagaha dhulka ka qaadin dhegeystayaal mise mid markaas lagu rareebayo looguna rareebayo bartamaha dalka dhegeystayaal ma digniin ma fariin markaasi siyaasadeed ee hadda loo adeegsanayo mise shax kale oo siyaasadda markaasi loogu rareebayo siyaasad ayay markaasi noqonaysaa waa hadal hadda markaasi cid waliba ee hadda ee dhug- dabcan ay dhuganayso ama sidoo kale ay fahmayso ama halkii wax markaas ay ka qaldamaan ka keliya markaas loo biirsan karo mise loo adeegsan karo dhankaasi bartamaha dalka dhegeystayaal sida marar badan aad ku maqasheen mise aad ku maqli jirteen dhegeystayaal siyaasadaha iyo xaaladaha bartamaha dalka inay wax waliba halkaasi ay ka duulma ay ka socdaan ayna ka duul ayna ka duusho sidoo kalena ay go-aankii boqolkiiba ee halkaasi meelaha ee dabcan inta badan qofka ma- oo xilka markaas ugu sar raadinayo inuu codadka markaasi ugu badan uu ka raadsado ay tahay bartamaha dalka meelaha ugu tirada badan codadka ama codbixiyaasha dhegeystayaal inay tahay dhegeystayaal ee bartamaha dalka laakiin hadda waxa uu sheegayaa in markaate tafaraaruq fara badan uu ka jiro sidoo kale in markaas lis ogoleen hadda la raadinayo sida mowqifkii heshiiska markaas ugu sare bartamaha dalka loo gaariyo inta markaas la gaaro siyaasadda labada kun toddobiyo labaatanka sidoo kalena ku reebi karto madaxda markaas ugu saasaro balse aan kasoo jeedin ga- bartamaha dalka ee hadda ay ayagana markaas astaan iyo tusaale iyo weliba digniin ugu noqon karto in ay markaasi tillaabsan karin oona halkaasi wax waliba ay ka fusho ay noqoto bartamaha dalka dhegeystayaal ma tahay mar kale in markaasi laga qab- la qab- lu- lo- lo xinan qaban karo mise lo lo qaban karo madaxweynaha dalka william ruto ogow waa bartamaha dalka dhegeystayaal arrimahaas insaanka barnaamijka diiradda ku saarayna kaga hadlayna dhegeystayaal adigana aragtidaad fikirkaada ayaad ka qayb qaadan kartaa dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan ood ku mahadsantihiin dhegeysiga barnaamijka la socodka xulashada star f m oo codka gobolka waqooyi bari saaxiibayaal dhammaantiin waad mahadsantihiin oo arkaysaan in meelaha markaasi hadda lagu gargartamayo sidoo kalena lagu xisaabtamayo laakiin tan hadda kama muuqato kamana- kamana ka jirto markaad fiiriso gobolka waqooyi bari sida hadda arrintan markaasi kasoo yeerayso bartamaha dalka galbeedka dalka iyo yanza laakiin hadda waxaad aragtaa gobolka waqooyi bari meelaha iyo waxyaalaha hadda markaasi la- ama- iyo weliba su- marka siyaasad ahaan loo fiiriyo loo akhristo eh, markii wargeysada aad akhrisanayso iyo markaad akhrisanayso dhegeystayaal mise idaacadaha aad dhegeysanayso mise telefishinada doodaha ka socda aad dhegeysanayso meelaha markaasi lagu kala xisaabtamayo lagu kala berd- eh, lagu kala berd- eh, lagu kala xisaabtamayo loo kala ordayo inay markaasi noqonayso bartamaha dalka galbeedka dalka iyo sidoo kale nyanza laakiin gobolka maxaa ayada taasi gobolka soomaalida ee gobolka waqooyi bari ayada maxaa u diid tan ayaa markaasi macno fara badan kuu keeni kartaa dhegeysan ogow halkan waxaa laleeyahay macno fara badan ayaa ku hosduugan waxyaalo fara badan ayaa ku hosduugan dhegeysan mar kale oo dhegeysto waxaan kuu sheeg meeshan waxyaalo fara badan ayaa ka heli kartaa waa su-aal isla socoto oo markaas aan kala hari karin ama sidoo kale eh, dabcan marna- eh, aan markaas la kala qaadi karin baahida hadda loo qabo mase loo raadinayo maxay tahay madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta ogow hadalkan waxa uu markaasi ka imaaday mase uu ka yiri madaxweyne ku-xigeenka weli- waa madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaade gashagwa tan waa mid markaasi madaxweynaha loogu ilaalinayo waa mid markaasi loo hoosgelinayo mise loo hoos dhigayo si cagihiisa dhulka ugu hayo sidoo kalena uu markaasi isla weynaanin digniina u noqon karta fariimahan ee markaasi si loogu ilaaliyo xal- waa xilka markaasi siyaasadeed uu wadanka markaasi ka hayo ogow waa laleeyahay bartamaha weligood u baahan tahay waxaana uu markaasi usii raaciyay madaxweyne ku-xigeenka saddex iyo toban boq- waa saddex iyo tobanka boqolkii ii dhimanna waan soo dhammaystiri doonaa inta markaasi la gaarin la labada kun toddoba iyo labaatanka dhegeystayaal waa fariin waa digniin cad taasi waa digniinta markaas hadduu jeedinayo isla galbeedka dalka dhegeystayaal shakhsiyaad ay halkaas oga soo baxeen sida musalia mudavadi moses watangula iyo shakhsiyaad markaasi hadda aan ayagana siyaasadooda lagu gurgurtami karin dhegeystayaal waxayna markaasi sheegayaan in halkaasi ay u xiran tahay qeybta markaasi western in sidoo kale cidda ay doonaan cidda ay markaasi la heshiiyaan cidda markaasi mashaariic iyo weliba heshiise markaasi siyaasadeed ay ka helaan inay wax markaasi wax la qeybsan karaan mise ay la samaysan karaan isla yanza ayaa hadda markaasi iyadana uu ku socota ee mar- arrintan ku socotaa waa meesha markaasi siyaasad ahaan ay ka midaysan yihiin kana midowsan yihiin dhegeystayaal ama ka midaysan yihiin marka waa meelaha markaasi raila odinga uu kasoo jeedo hadda madaxweynaha dalka ayaa doonaya inuu asaga siyaasad ahaan ka furfuro sidoo kalena uu markaasi taageero xoogan uu ka helo laakiin gobolka kooman sida asagana loogu gorgortami doonaa oo sidoo kale loo hoosgelin doonaa mid markaasi lagula xisaabtami karo mid markaasi asagana ha loo digniin markaasi ahaan sida hadda gal- bartamaha iyo galbeedka digniin ay u dirayaan in asagana markaasi loogu diri karo dhegeysta madaxda ugu sarsare si markaasi gobolka wax markaasi ugu yeesho ogsoonow tan iyo markii la doortay madaxweynaha ilaa hadda markaasi muusan booqanin gobolka waqooyi bari iyadoo gobolada qaar uu booqanayo mise uu tegayo sababtu maxay noqon kartaa ogow digniin ayaa markaas uusan haysanin ogow cabsi ayuusan markaasi ka qabin gobolka ogow wuxuu sidoo kale markaasi heshe- helin mid markaasi kula xisaabtami karo oo sidoo kale ku cabsin karo in gobolka uu wax rajo markaas uusan ka lahayn doorashooyinka soo socoto taasi ayay keeni kartaa dhegeystayaal baahida iyo xaaladaha markaasi in gobolka ay sidaasi u gurgurtamaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m cutub gobolka waqooyi bari ayay dhegeysanaysa- ayay dhegeysanaysaan bal saaxiibada qaadka telefoonada bal aragtidooda fikirkooda iyo fahankooda xaalada siyaasadeed ee wadanka markaasi si ay cid waliba uga dhiibato fahanka markaasi siyaasad ahaan dhegeystayaal iyo waxa markaasi ka qabto cid waliba inay markaasi meesheeda ay dhigtayaan doonaya bal dhegeystaha qadka telefoonka ugu hore ee barnaamijka saakan u dahfurayo soo dhawow waan ku salaamayaa walaal magacaaga halo star f m ii maqlaysaa waa ka gudbayaa xigaha kale qadka telefoonkan siiyo star f m soo dhawow halo salaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalkay macalin yuusufow waan ku salaamaa cabdi cabdullaahi gaaris bule guduude cabey cabdulaahi soo dhawow ka waran gaarisa saaka iyo xaafadda walaalkay macaa nabad baa lagu waabareysa ilaahay baa mahad iskale aad baan u fiicannahay xoogaa falastiin in baan saaka annaga aad u hadalhayne aada iyo aad ayagana waxaan leeyahay ilaahayga caadilkaa u gargaaro aamiin walaalkay macaa waan fiicannahay warkaada waan maqlaaye haye
gabadh fanaanada oo hadda ka hor heestay baa waxay tiri Ah, waxay tiri waxay tiri inay dumarka fooshaan fara inay dumarka fooshaan waa wax laga filaayay faral weeye caashaqeyd inay dumarka fooshaan waxa laga filaya faral waa caashaqa faral weeye caashaqay tiri haye
horta madaxa horta madax horta isjefto waa wax faral oo horta laga filaayay waaye waa umush oo kale waa umushi oo kaleeto haye
markay sidaa tahay ninkan hadda eh, hadda duqan uhuru hadda raadinaya hadda ku-xigeenkana waxaa waaye aha
fa- faalkiisa wuu iska gaaban yahay haye
faalkiisa wuu gaaban yahay faalkiisa meel weyn ma qabanayo haye
waxaa waaye nicyo sii weyn ma qabo ilkihiisa way yar yihiin laakiin eh, cabey waa nin awood leh madaxweyne ku-xigeen waaye hadda taageero fara badan galbeedka u ka haystaa waa la taageersan yahay waa la soo dhaweynayaa hadda wuxuu hayaa xininyaha madaxweynaha wuxuu leeyahay cagaha dhulka la hel waa halka marka hore meesha aad ka soo gashay taageero badan aad ka heshay soo taas awood kuma laha
waan maqlaye aha ninkan hadda uu raadinayo ninkii horta ugu darnaa ee dhaar hore ugu darnaa ee caynaya ee jaa'ifaynaya ee dila ninka dila baa horta asagu ahaa haye waana ila adeerkiisa waa ninay isku cid yihiin aad iyo aad
marka ninaad dekena ka gashay horta gacanta siduu kuugu soo galo way adag tahay laakiin waa siyaasad la soco ninkan madaxweynaha ana waxaa waaye waa nin aad u mayal adag oo haddaa rabbi diida faalkiisa waa dheeryahay haye ama wax gala ama yuusan gelin laakiin waxaan u malaynay shantan dambe hadda soo socotana ani saabaha sidaan u arkaya isaga unbaa iskale haye ama dad waxa u qabtaa ma yuusan u qabanin haye inkastoo hadda annaga haddaan waqooyi bari aan nahay dawladda kenya aan saynta dambe aan kaga naallo hadda mid wax noo gelida hadda aan sheegayn aha oo hadda hebel baa wax noo qabanba aana lahayn aha haddana markay sidaata waa wadan aan ka tirsannahay oo waa laakin bay nagu tahay laakiin cabey een, hadal ayaa meesha ku jira een, madaxweynihii hore ayaan raadin doonaa maxay oga dhigan tahay ama hadalkaasi ee u dhimi kartaa madaxweynaha hadda xilka hayo hadalkaasina Waxay- waxaa yiri la soco ku-xigeenkiisa waan garan hayaa waxay ooga dhigan tahay meesha inuu madmadow inuu soo galo oo u arkay ninkan inuu eega adkaystay oo sadanba uusan ka lahayn waa ku-xigeenka haa haye kan kale muxuu dareemi karaa kan kale hadee wuxuu dareemi kara waan iska garanaynaa laakiin waxba kama qaadi karaan ninkan nin mayal adag waaye haye ninkan nin soo laabmaayo maa nin mayal adag waaye faalkiisana aad buu u dheer yahay laakiin adiga maxa- ee, mayalka mar buu mayalka ad- madaxweynaha madaxweynihii hore nin waxaa la dhihi jiray mayal adag waaye nin adag waa la- yaa la dhihi jiray wixiina waa ogeed markay doorashada dhacday wax walba inay een, kala irdoobeen ama kala baxeen marka uhuru uhuru ya aad iyo aad uhuru ninka cagaha dhulka ugu hayay af tobankii shantii tobankii sane u haystay ninka cagaha dhulka ugu hayay ee waddanka maamulaya wuxuu ahaa ninkan hadda madaxweynaha ee uu ahaa laakiin kan hadda waxaa lagu maamulaya isagana galbe ee, bartamaha dalka ka waran maya maya bartamo ama ha lagu maamulanaya ninkan hadduusan uusan ahayn ruto hadduusan ahayn uhuru intaa ma u haysteen horta haye waa sidai ay u cad aan u arkayno waaye haye ninka gacagaha dhulka ugu hayay ee waxan oo dhan isku garaacayay ee meel walboo dhanba gacanta saaray horta ninkan u ahaa aad iyo aad markii la isku dhacana waad ogeed waxba waa laga qaadi waaya haye duqay hore wuxuu ahaa duqun haddaan rab dinaair alaabtiisa uuna iska cunayo asaga nin saa wax usii daydayba muusan ahayn
cabey hadalka adigaa wadataa mar kale aye siddeetan iyo toddoba wuxuu sheegay madaxweyne ku-xigeenka rigaada gashawa inuu u soo hoyey uuna sidoo kale ay taageereen ruto haddana wuxuu waxa- shee wuxuu sheegay saddex iyo toban ayaa boqolkiiba maqan uu ka mid yahay madaxweyne kuxu- waa madaxweynihii hore uhuru kenyatta wuxuu sheegay hadda Aad- boqolkiiba in afka ay ka xiri doonaan bartamaha dalka ayna si midaysan wax u wada qaybsan doonaan isku fa isku afahmi doonaan halna meel ay ka foofi doonaan mise u jeysan doonaan waxa hadda danta ku qasabtay uu arkay xaaladda inay xun tahay uu arkay hadda uhuru uu u raadinhaya waa inay xaaladda horta xun tahay haye
markuu taageerahayana dee laba nin oo isku taagan bay ahayeen oo afna dan buu ku wato inuu kusoo baxuu rabe haye wuu kusoo baxay oo waa guushii way raacday mhm
marka inuu haddana sidii shalay uu usoo raacay inuu ayr iskaga wato oo wixii ninkan uu falo uu uu raaco unbay ahayd haye oogaa gacmo dhadheer buu keeno bacdi orodka ninkan asagan uu wado afna geeskiisa ka orday haye xaaladaha meeshaasaa horta la iska qooraansaday aad iyo aad
marka waxaan siyaasada la yidhaahdana waa wax iska qaab daran oo ledbinta ninba kol unbay ku dhici mhm laakiin ninkan hadda madaxweynaha eh waxaan aniga kuu sheegay hadalkaa ana iga gunid ninkii nabad oo alla gaarsiiyana waa un la arki doonaa ninkan faalkiisa aad buu u dheer yahay aad baad umahadsan tahay cabey cabdulaahi waan ku salaamo walaalkay maca waan ku salaam shukran cabey cabdulaahi gaarisa xaafadda guduud uu mahadsan yahay bal xigaa kale qadka telefoonka star f m soo dhowow waa ku salaama walaal magacaaga waa tahay cilad ayaa qadka telefoonka ka taagan waan ka raaligelinayaa saaxiibada laakiin lambarka kale ayaan adeegsanaynaa star f m soo dhowow ano yuusuf baan ku salaamaya walaalo sucaad magaalada mandheera sucaad mandheera soo dhow walaale
walaal waan dhowaa in badan waan dhowaa horta yuusuf ow warkaan ka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenka horta waa war aad iyo aad u yaab badan wey waxa waaye horta su-aasha waxay tahay nin hadduu kaa xoolo badan yahay kaana dad badan yahay adaad u baahan tahay mago asaga kuma baaha haye
marka hadda wuxuu ogaaday inuu uhuru asagaan u baahneenoo oo asaga uu u baahan yahay isaga waa uu dad u baahan yahay waa siduu hadda ogaaday isaga een, een, rigaade
haa haye
marka hore waa lisbuunbuuninaya hadda wuxuu dhulka usoo dhacay waad fahmi kartaa kolley inuu siyaasadana aga reynaynin lacagna aga reynaynin intaasoo dhan hadda wuxuu usoo dhexgalay oo u leeyahay wuxuu rabaa inuu raailaa uhuru isku diro haddana dhexdooda uu ka dhex abuuro qalalaaso haye hadda uu sii doorashada shanta sano ay soo socoto oo ay ku helaan aada iyo aad
macna hadda ayuu tusayaa hadal macaan iyo af macaan iyo xukun iyo waxyaala aan loo fadhinin ayuu hadda u siinaya Mhm.
waxaasna uhuru wuu ka waa ka baxsan yahay oo dee waa nin rugcadaay oo aabihiisana rugcadaay soo ahaan jira oo bi- soomaalida waxay ku mahamahadaa waayeelka taga lama dhahay wuxuu ku tagaa la tusaa haye
marka ulajeedadiisa dhan qofka waxaaba fahmi kartaa haddaa nin waaye aragtaa markuu hortaada soo istaaga ayaad qaar ka koobi kartaa adoo wada dhammaystiri kara ilaa adigoo ilma ilma qaalib ma tihidi haye
marka annaga anagii oo hadda haween aan nahay ayaaba fahansana wuxuu ulajeedada ula jeeda asagoo kolley nin rag ah inuu naga ilaq dheer yahaan u maleeya haye
wuxuu marka hore uu fahmi waa uu hadda fahmayn horta maba jirto waxyaalo dhanba waa isku dhafan yihiin oo waa isku wada sax un wey mhm
hadda annaga ma u baahnin kolley uhuruna uma baahno saa-ilana uma baahno horta runta haddaa rabtid.
laakiin asaga wuxuu ka hadlaya bartamaha dalka wuxuu leeyahay waa in awoodda halkan aan ka adkeynaa
asaga ay saastaa awooddii markii hore uu arki waa hadda bartamaha uu ka arkay maxay tahay waa ulajeedada waa fahmi kartaa kolley Haye.
inuu ka awo- uga awood badan yahay uhuru ayaa ku cadaynay laakiin een, sucaadaya ilaa hadduu een, asaga uhuru aa- yuusuf abowo hadduu asaga oo awood ku ahaan lahaa hadeertaa ma bartamaan moogtaha laakiin sucaaday hadal ayaa meeshaa ku jira maxay tahay maxay u dhimi kartaa hadalka asaga ruto ee dabcan uu sheegay regaade gashagwa uu leeyahay waxaan raadinayaa madaxweynihii hore uhuru kenyatta maxay u dhimi kartaa ruto hadalkaas oo- yuusuf oo hadalkaas oo asaga hadda dhaha horta asagay samcadiis wax u dhimaysaa sujaaji gashawaaga ayaa samcadiis wax u dhimaysaa horta laakiin asaga si dadban ba u Ee, sheegay Uhuru laakiin ma wuxuu dhimay.
leeyahay bartamaha dalka waxaan u baahannahay mowqif adag oo mid midnimo ah ee dhanka siyaasadda inaan ku mudowno annaga yuusuf oo annaga afkiisa waxaan ka haynaa inuu dhahay uhuru uma baahnin kooxdiisiyo asaga raaila ay kooxdoodana uma baahnin wada hadallona iskuguma imaanayno waxaan go-aansanayna annaga iyo huuta ayaan go-aansanayna adiga waa u socotaa markaad waxa macnaha waxaa la jeedaa Marka hadda wuxuu ugu wax- baaqay.
wax- wax hadal- wax- marka waxaa la Hadda- jeedaa in waxba aysan u dhimaynin ruto Ha- hadda wuxuu ugu baahday inay gacani ay geed ka dhacday oo oo- oo xumbadiiba la cuskan waayo oo weli ninkaada xumbo cuskay oo xumbadiiba uu leeyahay ayaa kuu caddeyn ah laakiin waxaan kuu sheegaya wax kasta ay tahay hadduu ilaahay qofka gaarsiiyo shan sano way iska dhammaanaysaa allah ha nagu simo kolley haddana waa lasu joogaa haddiiba la nool yahay laakiin waxaan u sheegayaa hadda inay asaga dhegjab ay ku tahay iyo magac xumo ay ku tahay samaca xumo adna in badan baan walaal ku salaamaya Yuusuf, walaal.
shukran Salaamu walaalaad calaykum.
baad mahadsantahay sucaad ee mahadsantahay gabadhaasi walxigaha kale qadka telefoonka star f m soo dhowow wacalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal waan kaa qaaday cafwan cilad ayaa ka jirta qadka telefoonka ee qeybta safaricom waan ka raaligelinayaa waa tahay cilad ayaa ka taagan dhegeystayaal raali noqda cilad ayaa ka jirta qeybta eh, safaricom bal aan eh, cariirsano lambarka kale ee airtel ka dhegeystayaal isdeetanka ka bilowda dhegeystayaal soo dhowo walaal magacaaga
cabdeli cabdiweli halkaa ku sugan tahay
mayli ya
malili malili cabdi halkay ku sugan tahay
malili malili malili
ya halkay ka tirsan halkay ka tirsan tahay
mbadarod mbadarod oo saxaye soo dhowow
maxaa political game koode haye
marka madaxweyne ku-xigeenka wuxuu garanaya in la toori doono haye oo ya laga tillaabsan doono
aanay toosan doono bambaakii guddigoyda waa garanaa haye
marka madaxweynaha waxaa hadda focus saaraya western kenya iyo nyanza aha
marka suujid ninka oo pre- prime cabinet secretary waxaa looga diray jihada foreign affairs oo mu- musalia mudavadi
ها haye هذا قاعد عرضه جامد يصير نكست تايم زي كل سنة لكن ينزل هنا aha
وهذا عادي نمسع معناها ويكون بير دون عزبر وحوينا oo kenya kwanza
ها وقرنا مرقى إلى مجلس كندا لين ينزل إلى لين ورينا أنك تقوي haye
نكت لبسه طاير دون منك لا قرنا مو ده haye
بس زيد عجز كل هذا وحي طاير عن معينة laakiin cabdiweliow maxay tahay marka cabsida hadda uu muujinayo een, iyo sidoo kale baahida loo qabo madaxweynihii hore sida rigaada u sheegay ama madaxweyne ku-xigeenka u sheegay
وحقين كبوا هذا قبل تجي معناها خلق وينس واحد بارس كبوا وضفكوا ما قرر haye dadkan oo yaa sidro jeerka jeer isku afka ku yimid mid madaxweynaha ah midku oo joqorabku waa isku af haye
marka waxaa arkaa in qalbigi dhinaca la tuur doono intana dad siyaasiyiinta hore ay ka jireen marka hadda wuxuu raa siyaasiyiin ku noqon lahay macnaha dadkooda aad cod u weeli lahay ha
inta dhinaca ilfaysta iyo garan aad iyo aad
baro qaranku jira soonaysa shukran saaxiib aad baad umahadsan tahay sidoo kale haddana kheyr baan ku rajeynaya cabdiweli melili dhegeysan basa road oo halkan dhegeystayaal ee, ee, ca- nairobi dhegeystayaal wuu ku mahadsan yahay cabdiweli aragtiisa fikirkiisa bal dhegeystaha kale asagana inkastoo qadka telefoonka saaka ee qaybta safaricom ay naga halaabsan tahay mi maqlaysaa subax wanaagsan inkastoo aan qadkii uu naga yara halowsan yahay oonan ismaqlaynin dabcan maya oo kuma eh, waan ku maqlay laakiin shuca fara badan ay ku jira dhegeystaha banaanka iyo aniga si fiican kuma maqlayno weliba waa qadka safaricom dhegeysta safaricom lambarka ka bilaawana eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber kaasi cariir yar ayaa ayaa ku jira dhegeysta waan ka raaligelinaya saaxiibada inkastoo ay aad usoo beegsanayaan laakiin lambarka kale ee s- ee teelka waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan kaas ayaa hadda si fiican u shaqeynaya oo dhegeystayaasha inta badan aan ka qabanaya kaas uu yahay waan ka raaligelinaya dhegeystayaasha saaxiib alcafun xigaa kale qadka telefoonka soo dhowow عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa soo jeedeen ها
ko waa ka fiican soomaha soo dhawow haye waxaan daawan ku dogolo ها
yani horta madaxweynaha uu meel kasta u wato xaq buu leeyahay واصح
marka waqooyi bari ha ato yaasa ha noqoto fadhi jandeerta ha noqoto meel kasta u teker هي
marka wuuna ku qasbay inuu meel kasta uu tago هي
marka tan haddii madaxweyne ku-xigeenka hadda uu sheegayana haddii kolley waa wax uu iska dhoon kolley waa waa uu isuga hadal uu iska hadlo waa iska amaleeyani واصح
marka waan ku tar ku salaamaya walaalow shukran aad baa mahadsan tahay balij soo jeeda uu mahadsan yahay bal xigaha kale qadka isagana bal aan siiyo een, sida hore aan nuu sheegay cariri iska jira laakiin waan haweyn waan xalin doonaa soo dhawow magacaaga walaale
yuusuf bakodo barqa wanaagsan soo dhow walaal magacaaga walaal is- iska gaab raadiya fadlan
waa caddow dhabartalaajo mudhar county cadho cadoo dhabar soo dhowow
waandhow yuusuf bakodow haye
annaga to haddaan nahay reer odistan ها
ama haddaan nahay soomaada odistan aad iyo aad
madaxaan noo imaanaynin
iibad oo ku maqlaya madax madax aan noo imaanayn warnaa naga haynin ha
annaga sideeda inaan ku mashquul waaba qalad maxaa yeele meelaha lagu hartamaya waxaa waaye waa meelihii ay kasoo iga soo jeedeen oo nin walbuu kasoo jeeday deegaan ahaan dal ahaan dhalasho ahaan famil ahaan waayo horta waxyaabaha lagu hartamayo haye
doodistan warna ka malaayaan mana usoo jeedaan marka annaga ma uu ku mashquuli karna waana ku salaam barka wanaagsan aan kuleeyahay shukran aad baa mahadsan tahay saxaabka kale star f m soo dhowow halow waa tahay star f m ku salaamaya magacaaga caddow mahadsan yahay dhabar mandheera magacaaga calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaikum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu
waa soomane soomane balanbala
waa daro fiicannahe Eh,
horta ciyaartanigaasa u fiirisa hadda meesha ka socoto eh,
midii horey daba socotaa haye oo sidee
midii ruto iyo uhuru way daba socotaa haye
madaxnimada madaxweyne ku-xigeen iyo madaxweyne iska faayaan haye
madaxweyneen hadda wiil qalday shaarkaani madaxweynaha
haa haye
meelo aan waxba ka soo geli doonin buu ku daalhayaa haye
galbeedka nyanza uu hadda ku daalhayaa haye oo oo hore laga quustay
asagoo noo dhisan uu malaa u dhaantay haye
madaxweyne ku-xigeenkana wax buu fahmay haye
waa nin rugcadaay ninka ninkuu ka bayn haye
inuu inuu wuxuu wadu fahmay madaxweynihii horuu raadin rabaa marka waa loo caga duglaynaya soo ma aragtid oo dabcan cagaha la rabaa in dhulka loogu reebo
uhuru waa la ruto waa la cabsinaya haye
gal dadkan bartamaha hadday israacaanna mhm
wax loo fadhiyo ma jiro wax raa wax ruto oo gamber uuna dhamin ma jiro haye
taa iyo sida waaga saaka ugu baryay uu cad haye
waa inuu ka fiirsado galbeedka iyo nyanza uu gacanta ku hayo bartamaha waddanka oo isku wada dhammaantood
dhammaantood uu isku wado madaxweyne ku-xigeenkana waxay ku ballameen uu ka soo baxo haye
hadduu wixii ku ballameen uu ka soo bixi waayo haa
oo mudhavadhi waxaan uu ku rutuwayo uu ku sii wado ee
dhowr waa ogeed mudhavadhi iyo mu- iyo iyo waytangula waxay keeneen male haye
jabaan bay taagnaayeen gafanayaalba ka xoog badiyeen haye
ninkii gafana ka xoog badiyey ee
ninkana madaxweynihii ogaa ee waddankaasi buu ka xoog badiyey asagana haye
dadka bartamaha waddanka dhanba gacantuu soo geliyey laakiin maxaa dhiba ku jira een, sid- een, haddii la raadiyo ama loo baahday madaxweynihii hore maxa dhib baa ku jira een, soomanow
ina dhib kuma jiro waxan waa siyaasad inuu raadiyo wuu ku saxan haye marka maxaa loogu cabsinaya marka madaxweynihii hore maxaan ka wadaa madaxweyne ruto sida adiga waxaa sheegtay loogu cabsinaya waxaa loogu cabsinaya ee
dad yar baa maqan mogta oo bartamaha waddanka dad yar baa maqan sida hadda maala karowa iyo a- iyo aad madaxweynaha nimanka niman yar baa maqan waa siduu asaga sheegay saddex iyo toban boqolkii uu ku tilmaamay
nimankaa yar hadday soo xaroodaan haa
madaxweynaha bala joojin doonaaba regaalinka saabka la joojiya laga yaabaa haye
marka ruutona wuxuu xaggii niyadda ka qabaa bartamaha in laga madaxnimo ay u istaagaynin haye
hadday u istaagaanna asagana waa ka kac haye
galbeedka iyo nyanza ciil ma ahe waa sakaraad maxay ku yihiin
siday kuridi lahayn bay rabaan ma ninkan wejigiisa ma rabaan haye
marka anigu waxaan leeyahay hadduu maskax qabo haa
madaxweyne ku-xigeenka u noqdo oo ha fiirsado
ha ka fiirso arrinka ugu daadanayo aad baa umahadsantahay soomale waa aragtidaada fikirkaada Waa ku shukran salaam.
aad baa umahadsantahay saaxiib wuu mahadsan yahay soomale halo star f m waa tahay waa ka xumahay Ee, bal xigaa kale qadka telefoonka eber toddoba waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan lambaradaas anaad si toos iga soo wici kartaan dhegeysa waa eber toddoba sideed eber hal lambar kale iga soo wici kartaan waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan lambarka kale safaricom cilad ayaa ka jirta saaxiiba laakiin waa la habeen doonaa ciidanka ebe soo dhawow magacaaga
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
nuur cabdow buuro madera county nuur cabdow soo dhawow
markaan barnaamijka waan salaama horta shukran
markaan barnaamijka u gala aha
horta mar walba maarag madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa iska dhacaan haye
waaba caado iska midka oo waxaa waaye kana wuxuu rabaa inuu kalmaada kuli kana wuxuu leeyahay shaqada g b s haysaaye adiga maaragtay eh, waxay burburiya leeyahay oo adiga awood si kana waxaa leeyahay madaxweynaha kasagu dhaqaaqa haye
mardan uu leeyahay madaxweyne ku- kii madaxweynihii hore raadina uu leeyahay saak saakwana haa
habartii ka gashiyo maaragtay waxaad ark waxyaala la yaaba nin ninka marka oo awood kuu sheegto isaga ninka cadiggiisa loo raado garab laga dhigtaa
tabartii baa hadda ka noqotay in madaxweynihii hore la raadiyo
inay madaxweynihii hore tabartar oo ka noqoto meeshii gurub ka raadina oo waxaa leeyahay markaan gurubka hadii ninkaan aa raadiyo ninkaana maaragtay meeshii kaaga soo raadinay haye
masaar ahaan rabaa inaad u isticmaalo haye
tanodisan oo maxaa loo soo geli weyn inay meesha dad badan jo meesha waxay abaskiiri dadkaan wax raaca maahayn oo qabin ay dabada gelinaan oo daraayib baasa ku dhacday oo nin walba waxaad rabaa xigta dhul loo dhigsi isku cunlaay meesha anaga mar walba waxbaan dooranaa wax loo imaadana male war nuurow haddee eh, nuur cabdow een, de- gobolladii wax bay dadka ku cabsinayaan adiga maxaad ku cabsinaysaa oo wadataa dadkii waa arkaysaa oo leeyahay dad baan kuu raadsanayaa een, waan isxiraynaa oo sidan iyo sidan albaabaan xiranaynaa oo dadkii waan midaynaynaa adiga laakiin maxaad xiranaysaa maxaa lagugu soo xilan maxaa lagugu imaan
meeshaan marka isku dadar waa xataa lix boqol oo kula gaarinina joogo meeshaan saddex milyan afar milyan laba milyan bara joog oo laga hadlayo
haa kuwaasaa lagu dagaalama kuwaan dib dambaaya laleeyahay horta kuwaan meel saara kuwaana lagaaga hormarin kuwaan marka hadda shanta sanada mada la gaara hata hal sana allah ka dhigay ma dhamaanin horta in la gaaraya ina kalaada ilaahay baa alla waaye laakiin nuur cabdow gobolka qoybari ilaa iyo laba laba dhibic shan milyan baa lagu sheegay codbixiyaal ah
la ilaah waxaan ma jiraan waxaan anaga xogtooda ku hayne
hee
waxaan waxayi waa wadognaye madheeraad boqol iyo labaatan iyo walax yara kasoo dhaata kukalna waa ka darayini laakiin dadkii ayagaa coodeynin laakiin inta diiwaangelinta guddiga doorashooyinka way badan yihiin sida ay diiwaangeliyeen laakiin dadka ayaa coodeynaynin waxa waxay musuq waa iyaga dhammaanaba maarata dadka waxay ka ka ka niijabeen markii la doorto oo wax doortaan waxa hata wada reeb ha noqoto ama kii kansone ha noqdo ama kii naag ha noqoto iyo mb ha noqoto gafan ha noqdo marka doorashada ajir labada dhowrka bilood doorashada jirto geed walba la taga oo gurubkan markay sii baxaanba gurub kala soo gelay laakiin markay dhex ay dhamaadaan shanta sano ilaa kasoo gelay wax ilaahay aada baro kul daala mala musuqa nin walba allen xaqaa kale haye
raadi ay rinayeen nin wixii meesha istaaga inay banceeb waaba waxa waxa wax kasoo gelay wax lagu mashquul baba leenba haye
marka nin walba mashquulkaas waa iska carraa aha
marka maado laakiin madaxweyne ku-xig waa ku-xigyaa iska dhaaf andhina aniga dhaflaantayda ya
madaxweyne ku-xig ku andhinay waxaas hadda ka shaqayna wax qaymala maaye ha
ninka madaxweynihii oo maaragtay maadiisa kaa markhaati aayirku waa la shaqaysaa nina waxaan meel ogo markay socoto haddana oo laga aqla badiya oo lagu doodejinayo nashadu ma noqon doonta wax dhinayo aha madaxweynaha amar ka qaadan la soco ha
waan islaamahay shukran saaxib nuur cabdow ayuu ahaa dhegeysta malera county u mahadsan yahay xigaha kale khadka telefoonka siinaya eber toddoba eber laba saddex waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal fara badan ayaa arkaya inay ugu rafaadeen oo qabka ee qeyd- oo qeybta saf- shirkadda safaricom ee maanta cilad ee dhankeeda ka jirto dhegeystayaal dhankeeda ma ahan dhankeena way ka ka taagan tahay dhegeystayaal ee lambarkaasi waa la xalin doonaa waxaana waa laga bedeli doonaa dhegeystayaal saacadaha soo socda ballan- lambarka kale ayaan wada cariirsanaynaa dhegeystayaasha ayaan u ogolaanayna bal in lambarkaasi een wax- een dhammaanteen aan wada adeegsano sidoo kale ay naga soo wacdaan waana qeybta shirkadda iskarisiinta airtel eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin dhegeysa ku mahadsantiin dhegeysa balqadka telefoonka xigaha kale aansiyo iyo isagana aragtiisa fikirkiisa ee ku aadan qodobka saaka miiska noo saaran iyo xaaladda siyaasadeed ee wadanka harkan ay mara- oo heerka ay mareyso goornow warkii ayaa maqli doontaan taawankii barqanimo laakiin saaxiibka qadka telefoonka markan ku jiraan siinayaa bal asagana aragtidiisa ee fikirkiisa nuur cabdow uu maasan yahay dhegeysiyi kasii horeeyay soomaaliya uma- uu maasan yahay asagana bal saaxiibka qadka telefoonka ayaan siinayaa markan star f m waan ka xumayo oo oo qadku ka baxay xigaa kale qadkan telefoonkan siiyo iyadoo dhegeystayaasha ay saakay leeyihiin war maxaa jira qadkan maxaa saaka ka qaldan laakiin kan kale ayaan dhegeysanaya sideetanka eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan walaal soo dhowow
وهذا والسلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
هاي بطنية waa saaxiib haa magaca ii sheeg
جعفر وصاحبه jacfar saaxib aan ku salaamayaa halkee ku sugan tahay وكان قاضي ميرجي وحتى كيالي aada yaa jacfar soo dhowow
وعنده وجهه هذا انت صار مطبوع في شعر ولا سعون لكن هذا بيعطوك عن مقلع يعني مدحوينها مدحوينه اذا مدحوينك كذا حاجه هو كده احتاجناها حاجه dabcan eh, s- s- hadalla sarbeeb baa jiraan laakiin wuxuu u sheegay madaxweyne Ah, ku-xigeenka laakiin haddii- jacfar oo madaxweyne ku-xigeen wuxuu leeyahay baahi eh, maxaad keenaysa baahi hadda oo loo eh, eh, loo raadinayo maxay tahay madaxweynihii hore in loo raadi in la raadiyo si bartamaha dalka loo mideeyo sida bartamaha dalka xal looga wada dhigo maxay u dhimaysaa sidoo kale hadalkaasi kasoo yeeray madaxweynaha ku-xigeenka iyo madaxweynaha nafsadiisa ma tahay mid sidoo kale een, cagaha dhulka loogu loogu reebayo madaxweynaha si uu dhaqdhaqaaq u sameyn sidoo kale uu macnaha- xeendaabka u dhaafin
ku-xigeenka caalamiga madaxweyne hore yac macna maca danoo ku jirta loo dooni miya madaxweynihii Waxaan sheeganayo.
madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in baahi loo qabo hadda in la raadinayo ama sidoo kale ay raadin doonaan warbaan waxay taaba kuu sheegi haye
horta baryahan katiibada inta la- hadda nimankan ay kusoo jireen oo kolna hadda uhuru iyo ruto sheekada ay soo bilaabanay asl la bedelay definiska la bedelay horta sha- waxaa jirtaa shaqo munaafiqnimo haye
laba nin inay isla soo wada imaadeen ba horta yaa dib dambe isharaantiya say wax rajac ka arkaanba haye
dhan kalaaba loo daado oo danaysta kalaa jira madaxweynihii waxaa la dadkii asaga asma madaxweyne ku-xigeenkiisii awal siday ahayd ba hadda laakiin nidaam xun baa socdaa haye
dhaan isbedelkii yani madaxweynaha isku shaandhaynta golaha wasiire usmi horta meeshaasaa sheeko kasoo urta horta aha
waa kii hadalla madaxweynaha siduu lahaa kiyaambu dad oo curyaamanaaya yaayaca horumarka dowladda dad curyaamana waa kii ku hadalla madaxweynaha moogta mhm maanta horta sheekada laakiina ku jirta haddana madafadhi sheekada kor loola boodo ee maaji lasii ballacayna xoogaa cabsidaa jirtaa haye
marka waxyaalaha uu isku gegeysa xisaab isku dirsay baa wuxuu ka yaaban yahay sidii hadda madaxweynihiisa lasoo yeelay tiriidkii dambe asagan midaas buu ka xarsanaya ha
midaan buu dhib ka qaba mid walba waxaa layidhi calool irircun calooshu dhib ka qaba midaas baa hays laakiin uma baahna ninka hadda waktigiisa dhamaysta oona hadda maaja boos u banaan in dib ugu carar maba ahayn intuu kasoo gala waaya uhuru wadankan waxaa ka shaqeeyaa waxa waa sharci buu leeyahay haye
laakiin waxaan dhihi lahaa waxaan ku arkaa shantaas iska sug hadhow bacdi adiga baada yumbani un si isku soo baangay baan dhihi lahaa saas oga qurxnaan leh aad waa mahadsanta jacfar shukran saaxiib aad baad umahadsan tahay nairobi ay ku sugan yahay shukran ayaan leeyahay saaxiibada kuwa qayb- kuwa ka qayb qaatay kuwa markaas u suurtagelaysay dhegeystayaal aad baad umahadsantihiina socodka dhegeysiga waxbarashada star f m aan isku soo laaban doonaa dhegeystayaal iyadoo saaxiibo fara badan qaadka teleefoonadan u siin doono isku soo noqodka ee warka kadib hadduu eebaha idmo mawjada iska bedelin si wararka barnaamijyadaasan inisegin ini dhaafin saaxiib yuusuf bakada ee barnaamijka daadiinaya sida wanaagsanna mar walba inoo dhegeysan- waa inoo dhegeysataan w w w star f m co k dhegeystayaal aplicationka apkan star f m waa soo dejisan kartaa dhegeystayaal saaxiibada mandheera ee banisa raamon lafey suufta ku nool waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddobadhiba shan halka halka kuwa habasoni waj- iyo wajeer ay naga dhegeysanayaan sagaashan toddobadhiba saddex wajeer dhadhaab xeryaha qaxu- waa dabcan raalihaada waa gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootiyada ee saddexdaba tanaarifa masalani iyo sidoo kale faafi waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddobadhib- toddobadhibi xal mombasa iyo nawaaxigeeda waa hal ibar saddex dhibic shan nairobi waa hal ibar saddex dhibic shan Een, marsabidi moyaali xuduuda dhegeysta dhankaas etoobiya waa sideetan toddoba dhibic toddobo isiolo balambala meeru madogaashi dhegeystayaal waa hal ibar laba dhibic saddex muqdisho idaacaduhu baa hadaagtunan ahay dhegeystayaal star f m waa sagaashan toddoba dhibic cibar dhegeystayaal w w w star f m co k halkaas sidoo kale nala socon kartaan dhegeystayaal barnaamijka dib ugu soo noqono Ee, saaxiibo fara badan ayaa qaadka telefoonada markaasi ku jiraan doonay barnaamijkan ay ka qayb qaataan dhegeystayaal haddaba sida waxyaala fara badan kaga soo hadanay dhegeystayaal fara badan ay kaga soo qayb qaateen dhegeystayaal maxay tahay baahida hadda loo raadinayo mise loo qabo ee, maxay tahay dhegeystayaal madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta dhegeystayaal hadalkan waxa uu ugu wuxuu kasoo yeeray hadalkan madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaada gashagwa kadib markii een, een, een, dabcan oo hadallo qaar ay kasoo yeereen madaxweynaha dalka william ruto isagoo markaasi ku sugan eh, dabcan dhankaasi nyanza waxaana tan hadda la kala cadeyn karin inay markaasi tahay mid markaasi digniin loogu diray madaxweynaha inuu markaasi isla socdo sidoo kale uu fiirsado iyo sidoo kale in cagaha dhulka ay ugu reebaan mise loogu hayo dhegeystayaal iyadoo markaasi loo marayo eh, hanaanka dhegeystayaal ee qeybta markaasi ee, dabcan waa qeybta markaasi dhanka bartamaha dalka iyo madaxweynaha hadalkaasi oo kasoo yeeray inay markaasi loogu cabsi gelin karo sidoo kalena uu isla socon karo sidoo kalena ee, digniin ay u tahay si cagaha dhulka uu ugu hayo usan sidoo kale isla rax tegin dhegeystayaal madaxweynaha warqadka telefoonka iyo hadalka madaxweynaha ee ku-xigeenka waxa uga dhigan tahay iyo waxa markaasan iminkan waktigan xaadarkan keena dhegeystayaal qadka telefoonka ee saaxiibka soo dhawow
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wacalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu salaadaan filaya
salaamka raxmaan waayo yusuf bakar waan ku salaamay marka horeysa adiga dhegeystayaasha iyo baxristayaasha dhammaantiin waa idin salaamayaa shukran saaxib waan kaa qaaday soo dhawow
siduu horta dan u diraaa horta waxaa waye soomaaliya marka hore waxay tahay maaragtay laba oo siico haddii maarata iskugu daro waa isnacaan haye
marka horta meesha waxaa waaye markii hore umu kulley waa la isdiclaa haddana waxaa waaye hungurin baa soo gelaya laakiin marka un la digifaa ma fahamti haye
tayada kale waxaa waye horta madaxweynaha hadda waxaa waaye asaga laba laba daran midda hore waaye mhm
waa arrin madaxweynaha horta waa
haye
labada dhinac oo xagga mashhurka dadkii maxaarkii iyo dadkii maaragtay ee wadanka meesha laga soo doortay meesha laga soo doortay
aha haye
marka haddana waxa waaye madaxweyne ku-xigeenka ee hadda horta waxa waaye meeshan oo maaragtay bartamahan horta meesha horeba ninkan jecelkiisa looma soo dooranin makaranta halo waa ku maqlaya salaad oo iwad
marka hadda waxa waaye horta jecel oo dhintoo loo qabo looma soo dooranin makaranta aha
madaxweynaha hore ee, uu- uu ka dhashay gobolka bartamaha xiligiis ugu dhamaaday waxaa lagu soo dooranaya ninkan hadda madaxweyne ku-xigeenka ah inay helaan ma fahmi haye
marka ayaga ceeb uma qabin laakiin waxa waaye marka mid hore waxay bannaanka u dhigeen oo macnaha ninkan u doorteen waa inay madaxweynaha ku-xigeenka ay helaan ninkan haddana waxa waaye madaxweyne ku-xigeenkaasi waxa waaye awood buu leeyahay oo maaragtay hataa madaxweynihii hore awood buu leeyahay marka waxaa la rabaa in cadaayo oo ee, maaragtay miisaaniyadda xogeeda iyo waxqabadka iyo xag waxqaybsiga iyo maaragtay iyo maaragtay mashruuciyadii oo dhan xoogooda inay meeshan keenaan bay rabaan nimankan waa niman maaragtay ee, siyaasiyiin oo maaragtay ee, wadanka hore maaragtay wax badan ay ugu samaan
aada iyo aad
marka waxay ku qarsan yihiin way ku qarsan yihiin madaxweynihii madaxweynihii looga duwan ee, madaxweynihii hore ee lasoo xigay oo maaragtay ee, wiilkoodii waa in ay soo dhaweystaan oo ay soo jiidaan oo ay midoobaan oo maaragtay ninkaan la cadaadiyo horta waxa waaye waa qayb ka sama hadhow hadday siyaasad gadaal ama ay ka ay u jeestaan waa waxay maaragtay meesha ay hisaabinayaan midna mhm
marka madaxweynahana isaga kulli hadda waa in waa ku qasban yahay xaggana teeda waxaa waxaa la rabaa ninkan macaanka oo oo reera isaga sinjinkiisa waa kee kaas
inaad dadkiisa laga soo guudaa la rabaa madaxweynahii hore oo asiga awoodiisa la wiiqo waa tahay salaad codka kaaga go-aya
madaxweynihii hore waxaana waxay rabaan inay kasoo guuraan maaragta rayla oo maaragtay meeshaas macaanka ku baabiyaan sida loo rabaa haye
nimankan waa niman siyaasiyiin weyn waaye marka inay awooddiisa guuriyaan bay rabaan marka madaxweynaha marka awooddiisii tii hore inuu muxuu rabaa in mid kale uu dul saaro oo madaxweynaha uu sacadaadiyo ayuu doonaya oo maaragtay saas ay hadda kulli ku jirtaa meesha aada baa mahadsantahay salaad cabdiraxmaan gaarisa shukran
ugu salaama waan kaa qaada saaxiib aad baad mahadsantahay waana kaa mahad waana kaaga mahadcelinayaa Ee, sida wanaagsan hadda uga qayb qaatay aragtida fikirka saniimkan aad uga dhibatay bal dhegeystaha kale qadka telefoonkaas aan aragtidiisa dhegeystayaal ee, bal eber toddobo eber waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka xiga star f m soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
yuusuf badka saaxiibow ii waran waan fiicanahay soo dhowow xuseenow
walaalo waan kuu dhowe haye
xagar jaristaydu waay adba waan ku fiicnay haye see lagu yahay xagaar jareer
adbow aad iyo aadaa loo fiican yahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin haye
meesha madan baa la iskaga waa beriistay waa la iska dadaaqsanaya alxamdulilah barnaamijka la socotaan filaya xuseenow
adbow waan la socdaa haye
haddii aan u guda galo aha
haddii runta wuxuu rabaa horta xisbigan oo dhan inuu baabi'iyo waa kan u d m se kenya kwanza
haa haye
inuu gacanta kusoo dhibuu rabaa haye
dad asaga kamid ah inay noqdaan si uu haddana mar dambe ol olaha wax meel mara oo loo waayo haye
taasna ma dhici karta waxaa la yidhi sagaaro lebi laac bay luqul dheer uma geynin laab dheer baa u geysa laabtiisa buu ka helay haye
laakiin hadda awood risbi in lagu baabiyo meesha kama muuqato haye
duqan hadda la raadinayo oo uhuru kenyatta
waa dabcan haa wax waxaa loo raadin ee la rabo in laga dhaadhiciyo waa horta arrinta iyada ee xisbi in la tirtiro ayaa la doonayaa haye
haddii laba biyo isla muqwarasa meel ay iska taarteen ayagaa is garanaya
ayagaa isgaranaya haye
shalay meelaha la isla gargaaray ogow mhm
maantana in arrinta iyada ahayd la baabi'iyo oo hoos maaragtay loo faqo waxay adi wakti badan ba meesha horta yaa ku lumi aada iyo aad
ninkaasna nin hadda sidaa lagu keeni kara ama lagu soo qaban kara ani ilama muuqata ani ahaantayda markaan fikradayda ka dhiibto mhm
waayo haddana madaxweynahan uhuru aabihii baa soo talin jiray wadanka kasoo talin jiray asagii haddana taladii ku wareegay maagaasito waxaa laga doonayaa fikrado badan baa ku xabaalan oo ninkaas in lasoo qabsado oo garabka lasoo saarto waa la doonayaa haye
waxaan saa garan waysa ninka aqoonteeda mugta kugu dhaam inaad raadiso meesha ku jirtaa marka ragaadi asaga wuxuu u arkay madaxweyne ku-xigeen wuxuu arkay in bal ninkaas uu kaga firfircoon yahay oo inuu la raadiyo
taa-i taa-i haye laakiin maxay maxay kaga dhigan tahay marka ama nu- u luq- u dhimi kartaa madaxweynaha maxay u dhimi kartaa
hadii madaxweynaha asaga maamul iyo madaxtinimo waana dib loo soo doortay haye
ku-xigeenkana wuxuu usoo qabsaday inuu la taliyo waay haye
haddii uu hadda midaas ciida la raadiyana aha
asaga wax bay u dhimi haye
muxuu yimi in wadanka ku hogaamiyana maba dhici karta inuu cabdullaahi fikradda iyo maalmaashiga ku jirtaa aada iyo aad
fikradda asaga uu lahaan lahaa meesha way ku baabi'i haye
mana waa fiicneen hadda meesha inuu ka dhuldaara sidii awoodda asaga iyo loo doortay ama looga aaminay ama wadanka madax uu hau noqdo horta inuu horumarkeeda uu ku keeno way wanaagsan
haye
saacad hadda wakti oo maaragtay siyaasad sii lasoo dhaafay ahayd waktigan hadda maanta la joogana wadanka in wax loo qabto oo maxaa wadanka u dan in la yidhaahdo meeshii way ku jirtaa laakiin siyaasad in lasii gudagalo horta maba fiicneen
aada iyo aad
hadda hadda waxaa muuqataa meeshan in aan siyaasad ma ogi wax kaloo lagu beelahayo aha inaysan jirin inay lahayn baa ayaa u muuqataa haye
wakti ku sugahayo oo inaad gaari in kale ilaahay aan ogeyn haddaad asan ba biyo u dhaansato oo durbaan u tumato wax dhimaalkeeday leedahay haye
taa fashil in bay ku noqon aada iyo aad
ahaan ahaantiisa markaan erey ka dhiso aha
waxaan u qabaa meeshaasitu inuu ku kashifmahayo oo wax weyn ay u dhimahayso oo sumacadiisa ay ku qarimayso waayo yaa ku yaa Ninka inaad- yaa- yaa subcadiisa iyo siyaasadiisa ku qarimaysaa ee ku hallaabaysaa
ruto ruto ruto ha haye marka yaa ka qaribaya oo ka hadlaynaya
Ma- dikriyooyinkiisa ninkii kale gacanta uu soo qabsaday inuu la taliyo eh, meelaha inuu kula taliyo ma fiicneenba hadda oo nin kale siyaasiyiin maanta kaal raadi iyo waxa inuu keeno ma fiicneen wadanka in wax loo qabto ba hadda ku fiicneen oo tali noocaas uu la la imaado ha sax
maahina nin shalay ani aan tartamayni yaan raadin oo wakti aan ku dhumin miisaanad aan ku dhumin mhm
taa meesha kuma jirto xuseen aad baad umahadsan tahay xuseen faliir
abbo wadaa mudan waan kaa qaaday shukran saaxiib dhegeystayaasha qadka telefoonka u dambeeya saaxiibayaal sida wanaagsan aragtiisa fikirkiisa ooga dhiibtay dhammaan dhegeystayaasha telefo- eh, telefoonada maqaadka telefoonada ka qabtay dhegeystayaal waa qeybta markaasi shir airtel ama lambarka waa ze- eh, eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan int- inkastoo qadka telefoonka kale uu noo shaqeyn waayey oo sidoo kale cilad ay ka jirto waan ka raalgelinaa saaxiibada dhegeysta ku mahadsantahay dhegeysiga la socodka xulashada star fm cutub gobolka waqooyi bari niga mahadcelinaya sida wanaagsan markaasi aad noo dhegeysanaysaan dhegtan ay noogu raaricinaysaan waan niga mahadnaqaynaa sidaan iskula fahnay qodobka dooda sidoo kale aragtidiin fikirkiina saliimkaad uga dhiibateen barnaamijka saaka waxaa noo daafuray cabeey cabdulaahi dhankaasi gaariso shukran ayaan leeyahay sida wanaagsan aragtiisa fikirkiisa uga dhiibtay oo- ugana qayb qaatay waxaa soo raacday gabadha sucaad waa gabadha kale ee ka qayb qaadatay barnaamijka dhegeystayaal waa qofka dumarka ah ama qof dumar ee barnaamijka dhanka siyaasadda ka qayb qaatay meesheeda halkeeda dhegtay dhegeystan uga mahadcelinaya shukran aan leeyahay gabadhaasi mandheera ay ku sugan tahay cabdiweli malili mombasa road ayuu ku sugan yahay isagana uu ka dhiibtay fikirkiisa soo jeeda Bala- balij ayuu ku sugan yahay gaarisa county cadow dhabar wuxuu ku sugan yahay mandheera shukran leeyahay soomane balanbal ayuu ku sugan yahay isagana fikirkiisa saliimkiisa uga mahadcelinayna sida wanaagsan iyo weliba nuur cabdow dhankaasi mandheera gaarisa county waa dabcan wuxuu ku daray gobolka waqooyi bari countiyada sheyda ama sidoo kale kon gobolka waqooyi bari ayuu ku daray in ayaga markaasi sida hadda kuwan wax- wax- ula xisaabtamayaan ee sidoo kale wax uga cabsinayaan waaga juglayn inay sidoo kale gobolka aysan ka jirin jacfar mandera waa jacfar wuxuu ku sugan yahay nairobi cafwan Nairo- mandera ma ahan wuxuu ku sugan yahay nairobi aragtiisa waan uga mahadcelinaya isagana salaad cabdiraxmaan gaarisa iyo dhegeystayaada qadka telefoonka ugu dambeeya xuseen faliir dhankaasi xagar jareer dhagdheera dhegeystayaal gaarasaan county mahadsanideen sidaasi nabadgelyo waan iga mahadcelinaya sida wanaagsan ay noo dhegeysateen ay noo dhegeysanaysaan marna in iskaga bedelin mowjada iyo weliba sida mar waliba uga qayb qaataan barnaamijka hogaanka dhegeystayaal ee xaalada guud ee wadanka weliba arrimaha siyaasadda inkastoo faham fara badan aad u leedihiin wax badanna hadda ka ogaateen xaaladda siyaasadeed iyo weliba sida wanaagsan aad mar waliba uga hadlaysaan ayay daliil u tahay inaad wax badan ka fahamsantihiin xaaladda siyaasadda iyo weliba fahamka faraha badan aad u leedihiin siyaasadda dhegeystayaal shukran halkaa kasii wada si aad u noqotaan dad markaas wada fahamsan siyaasadda duniyadan waxay noqotay siyaasad dhegeyste wax badan ka ogow wax badan ka faham siyaasadda wax badan ka falanqee wax badan maskaxdada ku qabo ee dhanka siyaasadda si markaasi lagu gaadin duniyadan waxay noqotay siyaasad duniyada waxay noqotay maskax maskaxdana waa siyaasadda dhegeystayaal sida hadda duniyadan ay looga dhigayo loogu macnaynayo dhegeystayaal sidaasi nabadgelyo lagamaad celinayaa yuusuf bakadna beri ayaan kulmi doonaa hadduu eebaha idmo dhegeysta arrimaha gargaarka biniaadamada iyo qaxootiyada